بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات waxaan in sha allahu tacaala sidii horey loogu sheegay aan dhammaystiri doonnaa muxaadaradii ku saabsanayd bidcada iyo sida loola dhaqmo dadka ahlulbidaca ama dadka bidcada ku dhacay shalay waxaan soo sheegnay muxaadaradii hore waxaan ku sheegnay diinta islaamka iyo meesha ay iska taagtay bidcada iyo sida nebigu u fogeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee uu ummadda uga digay iyo dhibaatooyinka ay leedahay bidcadu ay leedahay kadibna waxaan gudagallay inaan ka hadallo waxaan bilownay inaan ku xijinnay inaan ka hadallo dawaabidda shareecadu ay dejisay ee kitaabka ilaahay sunnada nebiga dhaqankii salafka laga qaadanayo taas oo ku aadan qaabdhaqanka loola dhaqmayo iyo dawaabidda shareecadu u dejisay bidcada iyo dadka bidcada ku dhacay waxyaalahaan soo sheegnay waxaa ka mid ah in la kala qaado bidcooyinka oo way kala culus yihiine mid walba wasankeeda iyo miisaankeeda la siiyo waxaa ka mid ah masaa'isha culimmadu ay u yaqaanaan almasaa'il alijtihaadiya ee inta badan culimmadii salafku isku khilaafeen markaana aan nas cad ka hor imaanaynin ijmaacna aan ka hor imaanaynin masaa'isha noocaasoo kale ah waa masaa'isha ay culimmadu yidhaahdaan laa inkaara fi almasaa'il alijtihaadiya inkiraad ma jirto laysku inkiro masaa'isha ijtihaadiga ah laakiin waxaa ka furan in waxa laysu caddeeyo laysu san naseexeeyo laysu sharxo laakiin kama dhasho in laystabdiiciyo ama laysku tabsiiqiyo waxaa ka mid ah inaynu nidhi waa in la kala qaado bidcada lafteeda iyo ruuxa bidcada ku dhacay arrinkaasoo ah manhajka laga dhaxlay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadu ay ku dhaqmeen ilaa a'immadii waaweynaa iyo culimmada dhammaantood laga soo gaadhay in la kala qaado bayna alficli waalfaacil ficilka iyo ruuxa sameeyey xugum ahaan in la kala qaado oo ay suuroobi karto ruuxii inuu bidco ku dhaco haddana uusan mubtadic noqonin limawaanic ama shuruud la waayey daraaddeed waxaa ka mid ah arrimaha mudan in runtii la fiiriyo marka la xukumayo dadka bidcada ku dhacay ruuxu hadduu ijtihaado oo uu dadaalo oo uusan waxba reebannin oo hagranin ha ahaatee markuu dadaalay kadib wax ka khaldamaa sidaa darteedna uu bidco ugu dhaco ijtihaadka iyo dadaalka uu sameeyey ajir buu ku leeyahay khaladka ka dhacay iyo sawaabkii uu heli waayeyna khalad ahaan unbaa laga soo qaadayaa mooye laakiin laguna caayi maayo laguna dhaleecayn maayo faasiqnimona lagu xukumi maayo bidcanimona lagu xukumi maayo la tabdiicin maayo sharti laakiin waxa weeye ijtihaadkaas waa markuusan khilaafin nas qaatic ah ama uusan khilaafin ijmaaca ay ummaddu isku raacday shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullaah isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu yidhi faina kaiira min mujtahidii alsalafi waalkhalaf qad qaaluu wa facaluu maa huwa bidca buuli in badan oo mujtahidiintii salafka iyo khalafka ka mid a ayaa waxay dhaheen oy ku hadleen ama ay sameeyeen wax bidco ah walam yaclamuu annahu bidca marka ay samaynayaanna maynan ogaanin inuu bidco yahay maxaa yaele hadday og yihiin inuu bidco yahay mayna sameeyeen ima liaxaadiida daciifa dannuuha saxiixa waxaa u geeyey axaadiis aan sugnayn oo daciifa baa waxay maleeyeenoo moodeen inay sugan tahay markaasay camal ku duldhiseen sidaasay bidcadu ugu timid oy ku galeen wa imaa liaayaatin fahimuu minha maa lam yurad minha ama aayaday waxay ka fahmeen qur-aanka ka mida waxaan ilaahay ula jeedin macno aan sax ahayn bay ka fahmeen sidaasay bidcada ugu dhaceen wuu sii wado wuxuu yidhi wa imaa lira'yin ra'awhu ama bidcada waxaa u geeyey ra'yi la qumanaaday ra'yi la qumanaaday is yidhaahdeen waa diin ayaa bidcada u geeyey wa fi lmas'alati nusuusun lam tabluqhum ayagu ra'yi bay ku dhiseen iyo say la noqotay ayadoo ay jirto haddana mas'aladu inay leedahay nusuus aan ayaga soo gaadhin waida ittaqa arajulu intaa markuu sheegay in culimmadii salafka iyo khalafka mujtahidiintoodii qaar ka mida shay bidca ay sameeyeen ku dhaceen ayaa wuxuu yidhi waida ittaqa arajulu rabbahu ma istataaca dakhala fii qowlihi tacaala rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na wa fi asaxiix ana allaha qaala qad facaltu facaltu wuxuu yidhi ruuxa hadduu rabbigii ka baqo intuu kari karo hadduu ilaahay ka baqo oo intuu dadaalo ijtihaado waxbaadho hubse is yidhaahdo bini aadan weeyaane ay la khaldanto oo markaa saas darteed uu bidco ugu dhaco wuxuu hoos gelayaa buu yidhi aayadda rabbi u yidhi subxaanahu wa tacaala baryada mu'miniinta rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa rabbi oo ha noo la qabannin hana noo qabsannin haddaannu ishalmaanno ama aannu gafno baryadaa mu'miniintu markay rabbigood baryeen rabbi wuu ka aqbaloo wuxuu yidhi waan idinka yeelay marka ruuxu hadduu intuu dadaalo dadaalkii la khaldamo rabbi qur-aanka wuxuu ku sheegay inay mu'miniintu weyddiisteen rabbi inuusan taasoo kale u qabannin nabiguna wuxuu sheegay baryadaa inuu ilaahay ka aqbalay mu'miniinta ayib meelo badan buu sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaahi iyo culimmo kaleba qaacidada ay ku taqriirinayaan waxaa ka mid a maalan minhaaju sunna hadalkaa hore majmuuculfataawa buu ku yaallaa mujalladka sagaaliyo tobnaad safxada boqol sagaashan-iyo kow wuxuu meel kale ku leeyahay minhaaju sunna mujalladka saddexaad safxada labaatan iyo afar wuxuu ku leeyahay laysa kullu man ijtahada wastadalla yatamakkanu min macrifati alxaq ruux kasta oo dadaalay oo deliil raadiyey oo wax deliishaday uma suuroobayso inuu xaqa asiibo walaa yastaxiqu alwaciida ilaa man taraka ma'muuran aw facala maxduuran buui ruuxu hadduu dadaalo oo deliil raadiyo oo wax baadho oy arrintu yani waxa weye la khaldanto oo sawaabka garab maro wuxuu leeyahay ma mudna waciidka ku soo arooray faasiqa ama mubtadica ama kaafirka ama ahlunaarka waciidkaa ma mudna buu leeyahay ilaa ruux wax la amray ka tegey ama shay ilaahay xarrimay oo uu og yahay sameeyey mooyaane wahada qowlu alfuqahaa waala'imma buuli waa culimmada fiqiga hadalkooda iyo a'immada culimmada hadalkooda weeye sidaasay qabaan buu leeyahy shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waxaan dhihi lahaa hadalkaasi minhaaji sunna kuma yaalle wuxuu ku yaalla isaguna majmuucu alfataawa mujalladka lixaad safxada konton iyo lix buu ku yaalla hadalkaasoo kale la mida buu wuxuu ku leeyahay minhaaju sunna ayuu ku leeyahay ayib waxaa ka mid a hadalladiisa qiimaha badan shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ee arrintaa ku saabsan wuxuu yidhi waman culima minhu alijtihaadu الsaa'iq falaa yajuusu an yudkara cala wajhi اldami waاlta'hiimi lahu faina allaha gafara lahu khaطa'ahu bal yajibu lima fiihi min aliimaani waاltaqwa موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله له من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وحليه روحي اللي أقاده إنو الددالي واجتهادي اجتهاد كيسونا وسائغ يهي سائغ ويهي ما بنانا بولي الروح نوعا سوكلا هدو خلدمه إن وحلو حمان لغو الشيو أن يذكر على وجه الذم إن للشيوه ceebayn iyo dhaleecayn la dhaleecaynayo loo sheego in dembi lagu xukumana ma bannaano buuri maxaa yeelay ilaahay ummaddan waa u dhaafay gafkeeda bal waxaa waajiba buu leeyahay ruuxa muslimkee ijtihaaday ijtihaadkiisuna uu saa'iqa yahay sawaabkana garab maray waxaa waajiba buu leeyahay iimaanka uu leeyahay iyo ka alla kacabsiga ku sugan dartii in loo jeclaado in xuquuqda uu leeyahaye walaalnimo uu kugu leeyahay inaad isu taagto oo aad khalad buu ku dhacay daraaddeed aadan xuquuqdii walaalnimo aadan ka duudsiin xuquuqdaasoo ah inaad ammaanto wuxuu ku ammaanan yahay xuquuqdaasay ka mid tahay inaad u ducayso xuquuqdaasay ka mid tahay inaad u naseexayso xuquuqdii iyada ahayd wuu khaldamay darteed intuu ijtihaaday buu bidco ku dhacay daraaddeed xuquuqdaa iyadaa looga qaadi maayo buu leeyahay khayrka ku sugan wanaagga ku sugan iimaanka uu hayo daacadiisa taa in lagu jeclaado weeyaan buu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah masalada marka ruuxii ijtihaada ijtihaadkiisuna uu saa'iq yahay markaana aan nas qaatica khilaafin ama ijmaac aan khilaafin ijtihaadkiisuna markaa uu saa'iq yahay ruuxa noocaas oo kalea ceebayn ma leh oo dembi ku-xukun ma leh oo dhaleecayn ma leh oo wax ka sheeg ma leh oo tabdiicin iyo tafsiiqin ma leh haayatu maa fil amri waxa weeyaan wixii uu ku khaldamay baa loo caddaynayaa taana macnaheedu ma aha in loola jeedo khaladkiisii ha lagu raaco lagama wado middaa iyadaa ninna khalad lagu raaci maayo ninna khalad lagu raaci maayo kaa'inan man kaana khaladkiisii waa laga fogaanayaa laakiin isagii shakhsiyan isaga laf ahaantiisii xuquuqdii walaalnimo laga qaadi maayo daliilkeeda iska cad waxa weeyaan nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii uu ninkii la odhan jiray qabiilkii reer bani judayma judayma qabiilka la dhihi jiray saxiixulbukhaariga sida ku timid ayuu nebigu wuxuu u diray salawaatu rabbi wasalaamu calayh khaalid ibnu waliid ciidan uu hoggaaminayo ciidankii markay qabiilkii u tageen khaalid uu hoggaaminayey ayaa qabiilkii waxay damceen inay khaalid u sheegaan inay islaameen meeshii marka ay ka dhihi lahaayeen aslamnaa aslamnaa baa waxay ka yidhaahdeen saba'naa saba'naa saba'naada marka waxay u yaqaaneen bimacnaa aslamnaa bay iyagu u yaqaaneen khaalid markay saba'naa saba'naa dhaheen umuuna qaadanin inay islaameene wuu laayey qabiilkii intuu ciidankii ku fasaxay buu eber ka dhigay muslimiin bay ahaayeen le'anna hadalkii islaamnimadooda ay ku cabbiri lahaayeen unbay garan waayeen mooye laakiin dad muslimiinay ahayd khaalidse wuxuu u qaatay inaynan islaamin oo ijtihaadkiisu wuxuu tusay inay dadkani weli gaala yihiin khaalid ciidankii markuu ku fasaxay qabiilkii waa la laayay warkii nebiguu soo gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal lla alay wasalam allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahu waxaan kaaga beri noqonayaa oonan shaqo ku lahayn khaalid wuxuu sameeyey ee uu ku kacay khaalid khalad kuu galay nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka beri noqday laakiin khaalid laftiisa nebigu kama beri noqonin lu fiirsada waxaa ka la mida usaamata bnu zayd markii ninkii yacni waxa weeye intuu yacni dagaalamay oo rag badan laayey usaamata bnu zayd uu caydhsaday seeftii markuu u qaaday yidhi waan islaamay laa ilaaha ila allah usaama kama dhegaysanina wuu dilay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrintii markay soo gaadhay usaamo wuxuu ku yidhi usaamow maxaad samayn doontaa maalinta qiyaamada laa ilaaha ila allahu markay timaaddo xaggeed geli doontaa buu ku yidhi ilaa usaama uu yidhaahdo waxaan jeclaaday maalinkaa ka hor inaanan islaaminba nebigu marka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh afcaasha khaladaadka saxaabadiisu ay gelayaan waa sixi jiray waa ku canaanan jiray laakiin ayaga laftooda rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh kama beri noqon jirin le'anna inta badan waxay u samayn jireen ijtihaad bay u samayn jireen waxaa ka mida mucaad ibnu jabal markuu ka soo noqday ruum ka soo noqday nebiguu u sujuuday salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebiguu u sujuuday maxaad u sujuuday baa li wuxuu ihi nebi allow kuwo boqorradoodii iyo gaalo waxba aan ahayn iyagoo u sujuudayaan soo arkay adigaa mudan buu idhi in laguu sujuudo nebi ilaahay baa tahay markaasuu nebigu wuxu uhi salawatu rabbi wasalamu calayh cidaan ilaah ahayn looma sujuudo bu cidaan ilaahay ahayn looma sujuudo mucaad sujuuddii nebigu waa ka saxay laakiin mucaadow waad gaalowday ma dhihin bidcaad ku dhacdayna muusa dhihin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh lianna mucaad ijtihaad bay ka ahayd waxaa ka mid ah asxaabu rasuulillahi sal alay wasalam markay yidhaahdeen ijcal lanaa daatu anwaad geed aan barakaysano nebi allow loo samee nebigu hadalkaa waa inkiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin saxaabadiisii ma dhihin gaalaad tihiin mubtadicatihinna ma dhihin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh masaladu marka waa masalo qawaatic leh waa masalo adiladeeda aan la soo koobi karaynin laakiin qaacidadu waxa weeye ruuxa muslimka ah hadduu ijtihaado dadaalo yacni xaqa raadiyo isla markaa uu khaldamo khaladkiisa waa laga beri noqon lagu raaci maayo iska jiraa la dhahaya laakiin isaga in la xukumaayey waa mas'alo u baahan in aad iyo aad looga taxadaro oo shuruudeeda la fiiriyo iyo mawaanicda qodobka kaa ku xigaa wuxuu yahay mas'alada xukumkeeda waa in markii kooxaha iyo ashkhaasta marka la xukumaya bidcada ku dhacay waa in khilaafkooda shaygay diinta ku khilaafeen ma shay keeni karaa in bidca lagu xukumo mise waa shay aan keeni karayninoo zalle iyo khalad uun ah laakiin aan bidco gaadhsiisnayn goormaase lagu tirin karaa kooxda ama ruuxu inuu firqooyinka daallada ka mid yahay goormaa lagu tirin karaa miisaanka ma khilaaf kasta oo uu kitaabka iyo sunnada khilaafay firaqu daallu noqonaya mise waxaa jira waxyaala hadduu khilaafana firaqu daalla lagu dari karo waxyaabaha qaarkoodna uusan ku darmanayno uu yahay uun muslim khalad ka dhacay waa in wixii qaacide marka muhim ah qaacide iyo miisaan ay leedahay miisaanka marka in laga intilaaqaa la doonaya ee wixii aan lagu salaynin xamaas aan lagu salaynin caatifo aan lagu salaynin ahwaada lagu salaynin iyo sidaan rabo ee waa in lagu saleeyo qawaacidda ay culimmadu dejiyeen kitaabka alle iyo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi lagala soo baxay in yacni waxay lagu salayo umbaata arrintaa isagoo sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi qeexaya ayaa wuxuu leeyahay aljasmu bianna hadihi alfirqata almawsuufa hiya ixda atintayni wasabciin laa budda lahu min daliil buuli koox kooxaha ka mid ah inaad ku xukunto inay ka mid tahay toddobaatan iyo labadii kooxoodee naarta gelayay inay ka mid tahay inaad ku xukuntahay deliil bay u baahan tahay buuri ma aha inaad adiga jeebkaaga ka xukuntood hawadaada ka xukunto aad tidhaahdo nin alle ninkaad iskhilaaftaanba aad tidhaahdo firqooyinkii daallada ahaa buu ku jiraa abadan waxay u baahan tahay markaad xukumayso ood leedahay koox xibla toddobaatan iyo labadii firqay ka mid tahay sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi wuxuu leey laabudda min deliil waa inaad deliil ka duusho oo deliil u haysa arrinta iyada wuu sii wado wuxuu yidhi faina allaha xarama alqowla bilaa cilmin cumuuma wa xarama alqowla calayhi bilaa cilmin khusuusa faqaala tabaaraka wa tacaala qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batan wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaq وأn تشhrikuu bالlahi ma lam yunزل bih سulطاana وأn taquluu calى اllahi ma laa taclamuun iska dheh maaha iska dheh meel xun bay kaa rid ibnuاlqayim caleyh raxmat ullah aayaddaa markuu fasirayay wuxuu leeyahy xataa shirkiga shirkiga iyo gaalnimada ilaahay wuxuu ka weynaysiiyey in aad tidhaahdo ilaahay baa sidaa qaba rasuulkiisaa sidaa qaba oo aad ku been abuurato been abuuradka waxaa ka mid a ruux muslima oon mudnayn in la tabdiiciyo inaad tabdiiciso daa'ifo muslima oo firaqu daalla aan gaadhsiisnayn inaad ku darto firaqu daalla siyaaqa iyo hadalka sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah sidaasuu u dhacaya waa in marka aan lagu degdegin arrintaa iyada waa jirtaa ficlan a'immatu salaf qaar ka mida oo dawaa'ifta iyo kooxaha qaarkood ku tiriyey toddobaatan iyo labadii kooxood inay ka tirsan yihiin sida maalan cabdullahi ibnu mubaarak oo kaleeto yuusuf ibnu asbaat oo kaleeto yacni waxay ku tiriyeen raafidada iyo khawaarijta iyo qadariyada iyo murji'ada iyo in ay yihiin toddobaatan iyo labadii kooxood ee nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin culimmadu waxay leeyihiin waxay kuwa ugu dareen khilaafkooda kitaabka iyo sunnada ay khilaafsan yihiin baa iska cad waxayna ku khilaafsan yihiin salafkii iyo manhajkoodii usuul waaweyn bay ku khilaafsan yihiin usuul waaweyn way iska caddahay kuwaasoo kale taqriiban culimmada gaar qaarkoodna waa ka gaabsadeenoo in la ilxaaqiyo lagu daro oo toddobaatan iyo labada la raaciyo qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa ka gaabsadeenoo maynan tasriixinin adiga waa in wixii deliil loo helo markaad leedahay toddobaatan iyo saddex labadii kooxoodee haalikada ahayd bay ku jiraan laa budda laka min daliilin calaa daalika waa inaad daliil u hayso ma aha inaad ahwaadaada iyo siday kula tahay aada xukunto ma aha wuxuu leeyahay qaacido aad u qiimo badan baa waxaa leh alimaamu shaatibi calayh raxmatullah qaacidadaasi runtii waa qaacido ay aad ugu bogeen culimmadu ay u bogeen shaatibi wuxuu kala saarayaa oo miisaan u dhigayaa caadil ah goormaa la dhihi karaa kooxdu waa firqa daalla goormaana la dhihi karaa ruuxani firqa daallu ku jiraa qaaciduu dhigaya qaacidadaasi waa qaacida muhim ah wuxuu leeyahay alimaamu shaatibi calayh raxmat ullaah haadihi alfiraq inamaa tasiiru firaqan bikhilaafiha lilfirqati annaajiya fii macnan kulliyin fi ddiin wa qaacidatin min qawaacid ashariica laa fii jus'iyin min aljus'iyaat waxay kooxdu ay koox firqooyinkii lunsanaa ah ay ku noqotaa khilaafkeeda ay firqa naajiya ku khilaafsan tahay kulliye ka mida kulliyaadka shareecada ama qaacido ka mida qawaacidda shareecada ee jus'iyo hadday ku khilaafaan ma aha jus'iyo jus'iyaadka ka mida hadday ku khilaafaan manhajkii salafka firqa daalla la dhihi maayo ee kulliye hadday ku khilaafaan ama qaacido kulliya ama qaacido qawaacidda shareecada ka mida maalan aan miaalinno qawaacidda waxaa noqon kara waaweyn oo kaleeto ruuxu hadduu kitaabka iyo sunnada iyo manhajkii salafka ku khilaafsan yahay cibaadada cidaan ilaahay ahayn waa la siin karaa cidaan ilaahay ahayn waa la caabudi karaa waa la baryi karaa laa shaka taasi waxa weeyaan inuu firqa daalla yahay shaki ma leh limaada lianna qaacida kulliya iyo kulliya min kulliyaati shariica buu ku khilaafay manhajkii salafka miaal labaad waxaa noqon kara maalan manhajkii salafka wuxuu ku khilaafsan yahay baabul asmaa wasifaat oo wuxuu inkirsan yahay ilaahay asmaadiisii iyo sifaatkiisii buu inkirsan yahay waa qaacida min alqawaacid ashariica maalan waxaa noqon karta baabul iimaan ayuu ku khilaafsan yahay manhaju salaf waa kulliya min kulliyaati shariica soo ma jeedin waxaa ka mida maalan abwaabtaa waaweyn iyo qawaacidda shariicada hadday ku khilaafto iyo wixii la mida haddii kooxdu ku khilaafto manhajkii salafka markaasaa waxaa la dhahayaa buu leeyahay waa firqa daalla laakiin hadday khilaafkoodu uu yahay fii jus'iya fii mas'alatin jus'iya mas'alo gabal ah oon qaacido gaadhsiisnayn markaasi ma ah buu leeyahay wuu sii wada hadalka wuxuu yidhi laa fii jus'iyin min aljus'iyaat id iljus'iyu waalfarcu shaadu laa yansha'u canhu mukhalafatun yaqacu bisababiha atafaruq shiyacan wainamaa yansha'u tafaruqu cinda almukhaalafati fi lumuuri alkuliya haddii ruuxa khilaafkiisa uu manhaju firqa naajiya dariiqeeda uu ku khilaafay ay jus'iyo tahay mas'alo gabal ah mas'alo gabal ah ma sida culimmada qaarkood ay yidhahdaan faraca ay yidhaahdaan hadduu khilaafku halkaa yahay wuxuu leeyahay middaasoo kale ma keento khilaafkeedu in la noqdo kooxo iyo firaq la noqdo ma keento ee tafaruqu wuxuu yimaadaa markuu khilaafku yahay fii qadiyatin kulliya fi lumuuri alkuliya markuu yahay wuu sii wada sheekh wuxuu sii wada imaamu shaatibi wuxuu leeyahay wayajira wayajri mujra alqaacidati alkuliya karatu aljus'iyaat waxaa la mida qaacidada kulliga ah haddii ruuxa khilaafkiisa uu manhajkii firqa naajiya ku khilaafsan yahay iyo dariiqoodii jus'iyaad fara badan hal jus-iyo keliya maaha laba jus-iyana maaha jus-iyaad fara badan oo kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan oo fara badan ayuu ku khilaafsan yahay dariiqii firqa naajiya lagu yaqaan haddii jus-iyaadkiisu bataan markaa jus-iyaadkaa faraha badanee dariiqii uu ku khilaafay markaa waa la dhihi karaa firqa naajiyuu ku gelayaa ayib wuxuu leeyahay faina almubtadica إida أkara min inshaaءi اlfuruuci اlmukhtarca caada dalika calى kahiiri min الshariicaةi biاlmucaaraضة kama tasiru اlqaacidaة اlkuliyaة mucaaraضaة أyضا وأma اljuزئiyu fabkhilaafi dalika yucad wuquucu dalika min almubtadici lahu kaالzallaةi wاlfalta buu leeyay hadal aad u qiimo badan weeye imaam shaaibi caleyh raxmat اllah wuxuu leeyahay ruuxa mubtadicaah ee bidcada ku dhacay hadduu furuuc fara badan oo uu dib ka keenay khilaafkiisu uu noqdo furuucdaa faraha badan ee uu ku khilaafay dariiqii firqa naajiya waxay keenaysaa mucaarado shareecadii la caariday sida qaacidada kulligaaba ay u keenayso shareecadiioo la caariday laakiin jus-iyo mas'alo faraca iyo mas'alo jus-iyo ah hadduu manhajkii salafka iyo dariiqadii firqa naajiya ku khilaafo wuxuu leeyahay arrintaas dhicitaankeedu waa uun simbirrixo waa uun khalad ruuxa ka dhacay ee ma ahee firaqii daalladahayd lagu dari maayo tabdiicinna ma mudna laakiin waxaa la odhanayaa waa zalla wa falta baa la odhanaya waa khalad iyo khata' ruuxu uu ku dhacay laakiin loola dhaqmi maayo sidii isagoo arrin kulli ah ama qaacido weyn shareecada ku khilaafay ama manhajkii firqa naajiya ku khilaafay oo kale la xugum ma aha buu leeyahy warka murtidiisu marka waxa weeye ruuxu hadduu kulliya min kuliyaati shariica uu ku khilaafo firqa naajiya dariiqeedii ama uu jus-iyaad fara badan ku khilaafo markaa wuxuu ka tirsan yahay firqooyinka daalladaa buu ka tirsan yahay haddii khilaafkiisa dariiqii firqa naajiya ay jus-iyo tahay iyo jus-iyatayn iyo jus-iyaad aan badnayn hadday tahayna markaa waxaa la odhanayaa waa falta iyo khalad uu ruuxu ku dhacay laakiin firaqii luunsanaa ee daallada ahayd ku dari mayso warka murtidiisu waa intaa uu taxriirinayo alimaamu shaatibi caleyh raxmatullahi kitaabkiisa alictisaam mujalladka labaad safxada laba boqol ilaa laba boqol iyo kow ruuxu marka waxaa la doonayaa xukumka uu saaraya dadka bidcada ku dhacay inuu ka duulo qawaaciddaa shareecada ka duulo usuushaa culimmadu ay dejisay inuu ka duulaa la doonayay arrimahan oo kale sideedaba xamaas iyo caadifo laguma saleeyo sax waad diin jeceshahay waad bidca nacab tahay laakiin xamaaskaaga iyo bidca nacaybkaaga waa loo baahan yahay inaad bidcada nacdood ka fogaato laakiin sidaan soo marray hadalkii alimaamu dahabi caleyh raxmatullah qad jacala allaahu likulli shayin qadra ilaahay subxaana wa tacaala shay walba qiyaas iyo qadar buu u sameeyey ee waxaa la doonayaa xukumkaagu inuu ka soo fulo qawaaciddii shareecada inuu waafaqsan yahay markaad xukumayso oo ayna noqonin arrin uun adigu maaragtay aad yacni hawadaada iyo aad ku dhistay inuusan noqonin baa la doonaya waxaan kaga baxayaa qodobka isagaa hadal uu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah wuxuu leeyahay laabudda an yakuuna maca alinsaani usuulun kulliya yaruddu ilayha aljus'iyaat liytakallama bicilmin wacadlin uma yacrif اljus'iyaat kayfa waqacat wailaa fayabqa fii kadibin wajahlin fi اljus'iyaat wajahlin waظulmin fi اlkuliyaat fayatawalladu fasaadun cadiimun buu leey hadalkaa wuxuu ku yaallaa minhaaju sunna mujalladka saddexaad safxada sagaal iyo tobnaad ayuu ku yaallaa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahy waxaa lagaa maarmaan ah ruuxu inuu hayo inuu hayo oo agtiisa ay yihiin usuul kulliye ah usuul waaweyn oo qawaacid ah waa inuu hayo usuushaa kulliyadee uu hayo waa inuu u soo celiyo jus-iyaadka gobollada iyo masaa'isha farciga ah iyo masaa'isha jus'iga ah waa inay u soo noqoto kulliyaadka shareecada waa in loo soo celiyo sidaa markuu sameeyo ruuxaasi hadalkiisu wuxuu noqonayaa mid cadaalad iyo cilmi ku salaysan buu noqonaya xukumkiisu waa cilmiyaysan yahay cadaalad buu ku dhisan yahay waa xukun macquul ah markii uu kulliyaadka jus'iyaadka kulliyaadka u celiyo markuu u celiyo kadib waxaa haddana looga baahan yahay uma yacrifu اljuز'iyaat kayfa waqacat waa inuu garto jus'iyaadkani say u dhaceen maxay tahay asbaabta keentay muxuu yahay waaqica muxuudka ku ah iyo arrinta ku wareegsan jus'iyaadkii markuu garto ayuu kulliyaadka u celinayaa hadduusan sidaa yeelin buu leeyahay ruuxaasi wuxuu ku baaqi ahaanayaa been iyo jahli buu baaqi ku ahaanaya waa jus'iyaadka jus'iyaadka uu xukumayna been iyo jahli buu ku xukumay kulliyaadkiina jahli iyo dulmi buu ka galay arrintaana waxaa ka dhalanaysa buu leeyahy fasaad weyn baa ka dhalanaya fasaad weyn baa ka dhalanaya waxaa la doonayaa marka in ayna noqonin arrintu arrin qawaaciddii iyo qawaaniintii shareecadu u dejisay ka baxda oo ruux kastood maskale isku diiddaanba aan la ilxaaqinin inuu ka mid yahay firqooyinkii halaagsamay ee aad fiidiso ruuxani muxuu kugu khilaafay ood isku khilaafteen mas'aladani ma qaacido kulliya ma furuuc fara badan iyo masaa'il fara badanoo jus'iya buu dariiqii firqa naajiya ku khilaafsan yahay miisaankaasay u baahan tahay laakiin khilaafoo dhan ma keenayo khilaafoo dhan ma keenayo in dadka lagu daro firqa naajiya ama ay noqdaan ducaatun calaa abwaabi jahannam waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a nin dadka sunnada ugu yeedhay oo tawxiidka ugu yeedhay oo kutubtii salafka u akhrinaya oo axaadiistii saxiixulbukhaari iyo muslim iyo sunankii dadka baraya oo bidcada iyo khuraafaadka uga digaya ayaa waxaa la leeyahay ducaatun calaa abwaabi jahannam ducaatun calaa abwaabi jahannam billahi calaykum addacwa ila altawxiid ma dacwatun ilaa abwaabi jahannama addacwa ila asunna goormay noqotay dacwatun ilaa abwaabi jahannam addacwa ilaa ariiqati اnabiyi wasalafi saalix goormay noqotay dacwatun ilaa abwaabi jahannam ma dhici karaysa axkaamta noocaas oo kaleeta a ninkay ka soo fushaba hadduu yahay nin ijtihaaday oo mujtahidana yacni waxa weeyaan yucdar lahu saan soo sheegnay yucdar lahu haddii laakiin ay tahay ruux aan xukumkaasi inuu qaato lahayn hadda waxa weye dayshka iyo fudaydka noocaasoo kale ah axkaamta shareecada waxyaalaha fasaadiya ayay ka mid tahay aad marka waa in looga taxadaro oo qawaacidda laga duulayo ruux wax ku dhisayo inay noqoto wax aad iyo aad looga baaraandegay baa laga maarmaan arrinta kale waxay tahay arrinta kale waxay tahay ruuxa bidcada ku dhacay marka la xukumayo waa inaan cadaaladda laga tegin cadaaladda waa inaan laga tegin dulmi iyo gardarro waa inaan dusha laga saarin waa inaan lagu been abuuranin waa in wuxuu qabay waxaan ahayn aan laga sheegin oon la masabidannin ruuxani qiyaastii uu galay miisaankeeda unbaa la saari karaa laakiin waa mubtadice bidcuu ku dhacaye wixii xunba xaawaa leh ha loo saaro oo xumaan kale ha loo raadiyo oo ha lagu been abuurto oo wuxuusan qabin ha laga sheegsiiyo abadan abadan ilaahay subxaana wa tacaala cadaaladda in laga tago ma uu doonayo wuxuu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waalkalaamu fi nnaasi yajibu an yakuuna bicilmin wa cadlin laa bijahlin wa dulmin ka xaali ahlilbidac buu leeyahy dadka marka laga hadlayo la xukumayo waa in cilmi iyo cadaalad lagu xukumu leeyahy ee in jahli iyo dulmi lagu xukumo ma ah sida ahlulbidacu ay sameeyaan haddaad aragto ruux dadka iska xukumayoon waxaynan aynan dhihin aynan samaynin intuu dusha ka saaro iska xukumaya wuxuu leeyahy shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullaahi waa dhaqankii ahlulbidaca wey haddaad aragto ruux isagoon dadkaba aqoonninba ruuxii ma yaqaanno muusan arag dhaqankiisa ma hayo wuu iska xukumay isagana waxa weeyaan waa dulmi iyo jahli weeye waana dhaqanka ahlulbidaca wey a'immatu sunna u fiirso markay ruuxa xukumayaan waa ruuxay si fiican u garanayaan siiradiisay yaqaanaan dhaqankiisay yaqaanaan sunnadiisa yaqaanaan dariiqu hayo yaqaanaan si fiican marka ruuxa loo yaqaanaa la xukumi kara xukumkooduna haddana xugum jaa'irahoo xadguduba meh waa xugum cadaalad ku salaysan ayib hadallada qiimaha badan ee ku soo arooray masalada waxaa ka mid a shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah wuxuu leeyahay wa anta ida ta'ammalta maa yaqacu min alikhtilaafi bayna hadihi alumma culamaa'iha وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي ومد خلاف كدحيا لإنتي سبدا علماء ذا عباد ذا dadkeeda maaragtay een madaxdeeda khilaafka dhex yaalla intiisa badan sababtiisu wuxuu leeyahay waa gardarrada iyo xadgudubka wey arrintaa waxaa u markhaati kacaya qur-aanka haddaad fiidhisaan khilaaf markuu ka hadlayo marar fara badan waxaa lagu cileeyaa baqyi baa lagu cileeyaa baqyi baa lagu macnaha gardarrada gardarrada wama اkhtalafuu ila min bacdi ma jaءahum اlcilmu bagyan baynahum baqyigu marka waa gardarrada iyo xadgudubka wey ruuxan haddii aad ku xadgudubto oo dulmido oo wuxuusan odhannin aad maxkamad ku saarto oo waxaan ka soo fulin ku been abuurato oo aadan adoon aqoon u lahaynoo ka warhaynin iska xukunto markaasi waxa weeyaan waxyaalaha ummadda khilaafkeeda iyo burburkeeda keena iyo tafaruqeeda taasuu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullah markaasuu miidaallo u samaynaya tusaalaheeda waxaa ka mida buu leeyahay kamaa baqat aljahmiyatu cala almustanna fii mixnati asifaati waalqur'aan siday jahmiyaduba dadka sunnada raacsan ay ugu xadgudbeen mas'aladii maalan sifaatka iyo mas'aladii qur'aanku markay timid qur-aanku ma makhluuq baa mise makhluuq maa markay timid sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala markay timid jahmiyadu waxay ku xadgudbeen ahlu sunnahay ku xadgudbeen waxaa miaalka labaad ah nimanka la yidhahdo naasibada ayaguna waxay ku xadgudbeen caliy bna abi caliy bna abi aalib iyo aalu beytkiisii bay ku xadgudbeen miaalka saddexaadi waxa weeye nimanka mushabbihada la yidhaahdo waxay ku xadgudbeen nimanka la yidhaahdo almunaziha waa kuwa ilaahay tansiihiyo wey mushabbihaduna waa kuwa ilaahay khalqigiisa u ekaysiiyo wey labadaba waxbaa ka khaldan haddana waxa weeye qolaa qoladii kale ku xadgudubtay wuu sii wada wuxuu idhi dadka sunnada laftoodu dadka sunnada raacsan baa qaarkood qaarka kale ku xadgudbaan buuri ama waxay ku xadgudbayaan dadkii sunnada qaarkood dadka mubtadicadaa qaar ka miday ku xadgudbayaan oo siyaade iyo waxaynan lahayn bay saarayaan buuri balu fiirso ahlulbidaci way isku xadgudbayaan ahlu sunnaha dhexdooda qaar baa isku xadgudbaya ahlu sunnaha qaarkood waxaa dhici kara inay xadgudbaanoo mubtadicada qaarkood ay ku xadgudbaan oo gardarro iyo waxaynan lahayn ay dusha ka saaraan ahlu sunno dhan ma ah ahlu sunnoo dhan maaha laakiin waa qaar ka mida wuxuu ka hadlaya shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah marka middaa iyadaa wey arrintaana waxa uu deliil uga dhigay aayadda qur-aanka rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin cala anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu liltaqwa colaad aad dad u haysaan iyo nacayb aad dad u haysaan yayna idinku xambaarin inaad caddaaladda ka tagtaan caddaalad sameeya buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala sidaasaa alla ka cabsiga u dhow eh aayadda ogow waxay ka hadlaysay gaalay ka hadlaysay wuxuu leeyahy shaykhulislaam ibnu taymiya wa haadihi alaayatu nasalat bisababi bugdihim lilkufaar aayaddu waxay ku soo degtay nacaybkoodii gaalada ay naceen wa huwa buqdun ma'muurun bih nacaybkaa gaalada ay naceenna waa nacayb ilaahay amray oo ilaahay uu yidhi naca ayb faإida kaana albuqdu aladii amara allahu bihi qad nahaa saaxibahu an yadlima man abqadahu fakayfa fii buqdi muslimin bita'wiilin wa shubhatin aw bihawa nafsin fahuwa axaqu an laa yudlam bal yucdalu calayhi buu leeyahy aayaddu waxay ku soo degtay nacaybkii ay saxaabadu naceen gaalada gaalada in la nacana ilaahay baa amray laakiin ilaahay wuxuu leeyahay gaalada inaad nacdaan waan idin amree laakiin ha dulminina gaalka waa necebnahay ha u dulminina caddaaladdana ha ka tegina waxayna lahaynna dusha ha ka saarina ha ku been abuurannina xoolahooda ha ku xadgudbina dhiiggooda ha ku xadgudbina walaa yejrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa hadday arrintaasi tahay nacaybkii gaalada ruux mu'mina nacaybkiisa ka warran oo khalad ku dhacay ama shubha u geysay ta'wiil baa u geeyey ruux muslimoo khaldalay nacaybka la nacayaay soo kama mudna in caddaalad la sameeyo gaal hadduu leeyahay ilaahay caddaalad u sameeya oo nacaybkiisu yuusan idinku xambaarin xadgudub ruuxa muslimkaee bidcada ku dhacay baa ka mudan in caddaalad loo sameeyo xadgudbin maxaa yeelay caddaaladdu wa idaa qultum facdiluu haddaad hadlaysaan ama wax xukuma ama hadla cadaaladda ha ka tegina bur subxana wataala cadaalad sameey marka waa in cadaaladda aan laga tegin oo aan dadka lagu been abuuranin ibnulqayim calayh raxmatullah isaguna wuxuu leeyahay warathatu rasuuli mansibuhum alcadlu bayna awaa'if wa an laa yamiila axaduhum maca qariibihi wa dawi madhabihi wa taa'ifatihi wa matbuucihi dadkii nebiga dhaxlay waa salafkii waa saxaabadii ardadoodii dadkii jidka nebiga hayee dhaxalka nebiga hayaaye dadkaasi jagadooda iyo mansabkooda waxa weeyaan inay kooxaha u cadaalad sameeyaan oo uusan aynan u eexanin qaraabadooda aynan u eexanin ruuxay isku madhabka yihiin isku kooxda yihiin aynan u eexanin dadka kay raacsan yihiin aynan u eexanin haddii laba sheekh masale isku qabtaan laba sheekh midna waa sheekhaagiioo waad raacsantao waad aaminsanta midna waa sheekh kaleoo sheekhaaga iska soo horjeedaan labadii sheekh mas'aladay isku qabteen ilaa wa ilaaba ta sheekhaygaa xoog badan hadhihi ma aha inaad haddaad kooxdaada iyo guruubkaaad wada socotaan guruubkaaga iyo guruub kaleeta hadday wax isku khilaafsan yihiin ha dhihin mar walba taannadaa fiican mar walba taannadaa xaq ma aha wuxuu leeyahay ma aha inaad eexasho samayso dadkii nebi maxamed dhaxlay ee dhaxalkiisa hayaaya mansibkoodu dawaa'ifta markay kala xukumayaan xukumkooda cadaalad bay ku kala xukumaan nin walbaba wixii xaq ah ee uu watana way u rumeeyaan wixii khaladee uu leeyahayna way ka beri noqdaanoo way uga naseexeeyaan ninna nin kama xigoo nin walba khaladkiisa bannaankay ka maraan koox gooniyo isxigaanna ma jirto koox gooniya oy wax walba isku xigaan ma leh dadkaa ilaahay subxaana wa tacaala dawaa'iftooda afraaddooda ruux walba fiihi alxaq waasawaab waxna sawaab buu ku yahay waxna waa ku khaldan yahay wuxuu ku khaldan yahayna ka beri noqo wuxuu ku saxsan yahayna ka qaado walow sheekhaaga wax kubaraba ha noqdee walow sheekhaaga ha noqdo walow kooxdaada ha noqdo walow saaxiibkaa ha noqdo wuxuu doonay ha noqdo li'anna alxaqa axaqu an yutabaca xaqa unbaa la raaci mooyaane laakiin in eexasho iyo cadaalad xumo la sameeyo ma aha sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi ayaa isaguna hadal qiimo badanoo noocaasoo kale leh laakiin wakhtigu inoo saamiixi maayo maqsuudku waxa weeyaan iyo ujeeddada aynu qodobkaa ka leenahay dadka ah bidcada ku dhacay oo muslimiinta ah markii la xukumayo ama arrinkooda laga hadlayo waa inaan marnaba cadaaladda laga tegin ilaahay subxaana wa tacaala gaalada cadaalad u sameeya guud ruux muslima ka mudan in cadaalad loo sameeyo ma aha in dadka lagu been abuurto waxaa badan oo aad iyo aad hadda u badan in ruuxa khaladku galay mooyaane toban khaladoo kale dusha laga saaro oo la yidhahdo saasuu yidhi oo la yidhahdo saasuu qabaa oo la yidhahdo saasuu rumaysan yahay oo markaa kadibna waxyaalihii lagu been abuurtay inta lagu duldhiso xugum laga soo saaro war xataa haddaad xukumaysaan ku gaabsada ruuxan inta ka sugan ficilkiisa hadalkiisa dhaqankiisa dariiqiisa ha lagu gaabsado laakiin wuxuusan dhihin ama uusan qabin ama uusan rumaysnayn in dusha laga saaraayo haada dulmun waadulmu xaraamun xataa cala alkufaar ilahay subxana wa tacala gaalada xataa in la dulmiyo waa xarrimay subxana wa tacala marka in cadaalad la sameeyo oo meel walba ruuxa muslimkaa hadalkiisa iyo dhaqankiisu cadaalad ku salaysnaado ayaa loo baahan yahay waxaa ka mid ah qodobada muhimkaee loo baahan yahay waxaa ka mid ah in ruuxa dadka bidcada ku dhacay xukumaya ee inay bidcoobeen ku xukumayaan ma aha ficilka ma aha laakiin ruuxa muslimka ah ee bidcada ku dhacay dadka xukumayaayo waa inay ehel u yihiin xukumkaas waa inay dad xukumi kara yihiin aqoonteedii leeyihiin cadaaladdeedii leeyihiin cilmigeedii leeyihiin dad wax xukumi karoo ehel u ah xukumkaas waa inay yihiin ee arrintu ayna noqonin nin walba in loo dhiibo axkaamta muslimiinta oo la yidhaahdo adigu nin alle ninkaad isdiiddaanba bidca ku xukum ma aha arrintan dad bay leedahay culimay leedahay dad ehlulijtihaaday leedahay ee ma aha arrin ruux walba jeebka ugu jirto oo suu doona yeeli kara ma aha waxay la mid tahay qadiyatu takfiir oo kaleeto yaa wax takfiirin kara ruuxa muslimkaee gaalnimada ku dhacay ee gaalnimada ka soo fushay ama ku hadlay ama sameeyey wax gaalnimo keenaya ruuxa yaa gaalnimo ku xukumi kara ma ruux kastoo muslima iska xukumi kara maya nin culimaa oo aqoon u leh oo isagana ka warhaya waaqiciisana og nusuustii shareecadana aqoon u leh ruuxaasaa xukumi karaya kadaalika bidca ku xukunka muslimiinta bidcada ku dhacday la xukumayo dadka xukumaya waa inay yihiin dad aqoon leh oo shareecadana aqoon u leh ruuxa iyo camalkiisa iyo dhaqankiisana aqoon u leh haddii kale waxay noqonaysaa ruuxaasi inuu yahay qaali ahlu naara inuu yahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan inuu yidhi alqudaatu alaaa xadiidka cabdullaahi bni cumar ee abaraani uu soo saaray min xadii abaraani min xadiidi anas buu ku wariyey afarta yacni waxa weeyaan arbacada iyo xaakimna waxay soo saareen min xadiidi burayda sheekh albaanina caleyh raxmatullahi wuu saxiixiyey wuxuu nebigu leeyahy sal alla alay wasalam alqudaatu alaaa dadka qaalliyada ah ee wax xukuma waa saddex saddex nin weeye dadka wax xukuma qaadiyaani fi nnaari wa qaadin fi ljanna laba ka mida qaalliyadu naartay gelaya hal qaallina jannaduu gelayaa buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalamu calayh qaadin qadaa bilhawa fa huwa fi nnaar ruux xaakim ah oo dadka xukumaya dimaadooda acraabtooda adyaantooda xukumaya laakiin wuxuu wax ku xukumaya waa hawadiisa waa siduu isagu jeceli waa siduu rabo waa sida la quman taasuu wax ku kala xukumaya kaasi waa ahlu naar buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh saas macana yacnii hadduu dadka u kala garsoorayana wuu u kala eexanaya hadduu dadka diintooda xukumayana wuxuu ku xukumayaa nacayb uu nacayb isku dhaca isku dhaceen yacnii sida isaga ay la tahay sida la quman shareeco u noqon maayo qaaliga sidaa wax ku xukumayaaye nebigu wuxuu uhi waa ahlu naar salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaaliga labaadi waxa weeye wa amaa man qadaa bigayri cilmin fa huwa fi nnaar ruuxii xukunka qaata oo dadka dimaadooda iyo acraabtooda iyo adyaantooda xukuma isagoon aqoon u lahayn oo cilmi darro ku xukumaana kaasina waa naartuu gelaya waa ahlu naar buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waa qaaliga labaad ee naarta gelaya shaygii maba taqaanid wadaad baa laguu soo sheega lagu yidhi waxaa jira wadaad jooga yacni mozambiq jooga ama zambiya jooga wadaadkaasi kanuu sameeyaa sidanuu sameeyaa sidanuu yeela waa lagugu akhriyey ruuxa hataa wax kuu sheegaya ma garanaysa mid baa telefoon isaga soo kaadiray wuxuu leeyahay sheekh wadaad halkaa joogo halkaa joogo sidaa iyo sidaasa oo kan iyo kan iyo kan iyo kan ah maxaa laga qabaayo diintu ka qabtaa waa mubtadec abad ma taqaanid magaciisa ma garanaysid muxuu yahay ma taqaanid ma lagu been abuurtay ma garanaysid kan xataa kula soo hadlaya ma jin iyo shayddaanba ilan shayddaanku telefoon waa kuu soo diri karaa waxaa loo baahan yahay marka dadka markaad xukumayso in aad cilmi iyo garasho iyo aqoon ku xukunto cilmigu cilmulkitaab waasunna wa manhaji salaf waa mid cilmiga labaadna ruuxa waaqiciisa iyo noloshiisa iyo muxuu yahay waa inaad taqaanno wey haddaad yeeli weydo oo wixii ku soo gaadhood maqashaba intaad iska rumayso dadka axkaamta iska saartahay qaadin fi nnaar baa tahy wa amaa man qadaa bigayri cilmin fa huwa fi nnaar buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalamu calayh qaadiga halka qaadiya ahlu jannaha waxa weeye wa qaadin qadaa bilxaqi fa huwa fi ljannati buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalamu calayh halka qaali ee jannada gelaya waa qaali arrintii ogaaday ka baaraandegay adilladeedii u cuskaday markaa kadibna xaq xukumay qaaligaasina jannaduu gelayaa buuhi nebigu salawatu rabbi wasalaamu calayh marka ruuxa qaaliga ah xaakimka ah dadka ibtidaaca ku xukumaya tafsiiqa ku xukumaya takfiirka ku xukumaya waxaa lagama maarmaan ah inuu cilmigeedii aqoonteedii ehliyadeedii waa inuu leeyahay haddii kaleeto waxay noqonaysaa xukumkiisu inuu jaa'ir noqdo fasaad weyn iyo tafaruq iyo ummaddoo kala tagta iyo dhibaato weyn baana ka dhalanaysa oo aan macnaha wax weeye cidhibteeda la mahadinayn sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu aad uga cabanaya in dadka wax magaradka ah ee mubtadi'iinta ee juhaasha ah culimmada islaamka lagu sallido wuxuu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض aladiina yukafiruuna a'immata almuslimiin dadka waxmagaradkaa in lagu sallido culimmada muslimiinta inay takfiiriyaan ooy culimmada muslimiinta duraan oo culimmada muslimiinta tabdiiciyaan ayagoon ehelkeedii ahaynoo waxmagarad oo jaahiliin ah wuxuu leeyahay arrintaasi munkaraadka waxyaalaha ugu waaweyn wey waxyaalaha shareecadu diidday kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay buu leey manaha asalkeeduna waxay ka soo jeedaa buu leeyahay khawaarijta iyo rawaafidda maxaa yeeley iyagaa lagu yaqaanaa a'immada muslimiinta inay takfiiriyaan arrintaa iyadaa wuxuu ku leeyahy shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadal dheer mujalladka soddon iyo shanaad safxada boqolaad buu hadalkaa ku leeyahay macnahana waxaa laga wadaa dadka isu taagaya inay xukumaan ummadda islaamka diinteeda inay xukumaan waa inay yihiin dad ehel u ah waa inay yihiin dad ehel u ah oo kala garanaya yaa mudan in la tabdiiciyo yaanse mudnayn in la tabdiiciyo mukhaalafada ruuxani uu ku dhacay intay jirtaayo intay la eg tahay ruuxani ma muta'awilbaa ma mujtahidbaa ma lagu ikraahay sababta u geysay maxay tahy ruuxii laftiisii waa inuu garanayo axkaamtii shareecadana waa inuu garanayo markaa kadib ayaa loo ogol yahay inuu wax xukumo laakiin xukumku hadduu iska dhaco oo iska socdo qaabka hadda yacni waxa weye marar fara badan dhacayahay wax hadda bilowdayna maa hore u soo jiri jira waa kaa shekhul islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaahi yacni ka digaya waxaad garanaysaa inay wakhtiyo hore soo bilaabatay bal khawaarijtaa bilowday khawaarijtaa bilowday inay asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam ay gaalaysiiyaan saxaabada inay gaalaysiiyaan ayagoon waxba garanaynin aqoon lahayn jaahiliin ah ayaa waxay bilaabeen inay yidhaahdaan asxaabu muxamadin way gaaloobeen ilaa baan idinku dhaariya bal u fiirsada huruur iyo noociis yacni waxa weye qab iyo isla weynana waxaa la mida dadka juhaasha oo iyagana ka tirsan dalabatulcilmiga mubtadi'iinta ragga dalabatulcilmiga ee hadda cilmiga bilowga ku ah meel ay geli karaan iyo meelay laaci karaan ma aha cilmiga dalab kitaabka baro sunnada baro manhajkii salafkiiyo kutubtoodii baro laakiin bilowga ugu horraysaba markaad iridda ka soo gashaba axkaamtan aad bilaabayso jooji maadan gaadhin weli dadkeediina ma tihid waana meel khatar ah oo lugtu ku fakato dadka muslimiinta ah haddii ilaahay baan kugu dhaariyey dad fara badan maanta masaa'isha fiqhigaa masale ama salaadda ku saabsan ama furitaanka ku saabsan ama nikaaxa ku saabsan ama jinaayaadka ku saabsan inuu ka jawaabo ay ku adagtaho ka gaabsanayo ka warran ruux muslim ah diyaanadiisa xukumkeedu soo kama cusub waa ka culusta haddii la yidhahdo war masaladaa nikaaxa ku saabsan bal ka warran ama dalaaqa ma garan ayuu leeyahy laakiin haddii la yidhahdo sheekh hebel ka warran wuxuu leey waa mubtadic waa mubtadic daallun mudillun waa wartanaa ka fudud masalatu nikaax kama jawaabi karaysa laakiin dad muslimiina tafsiiqintooda iyo tabdiicintooda iyo takfiirintooda waa kuu fududda saas way macnaha raxima allahu man carafa qadra nafsihi ruuxu inuu qiyaastiisa yaqaanno qadarkiisa garto tilaabo inta le'eg uu tillaabsado saasaa u roon laakiin isagoo jaahil ah hadduu safka culimmada isku daro oo safka mujtahidiinta isku daro oo hawshii ay culimmadu qaban jireen uu laaco ruuxaasi shaka male waa ruux halaagsamay wey dalabatulcilmiga iyo dadka mubtadi'iinta marka waxaan ugu naseexaynaya cilmiga dalba meeshii ilaahay dhigayna ka raadiya kitaabka alle iyo sunnada nebiga iyo kutubtii salafku qoreen ka raadiya axkaamtana wakhtigeeda la suga markaad gaadhaan ood aqoon yeelataan markaa iyadaa xaq baad u leedahay inaad xukuntaan amaa idinkoo mubtadi'iina inaad culimmadii luxuumtoodii iyo macnaha diyaanadoodii iyo ducaaddii aad ku sallidantaan waa middaa uu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah min acdami almunkaraat waxyaalahay shareecadu diiday waxyaalaha ugu waaweyn bay ka mid tahay macnaha saas weeyaan waxaa ka mid a arrimaha loo baahan yahay in la ilaaliyo marka laga hadlayo dadka bidcada ku dhacay ruuxu hadduu bidcada ku dhaco markaba kama laazimayso in laga hijroodoo la gooyo salaanta laga goosto ee waxaa la fiirinayaa goosiga laga goostay ee salaanta laga goostay ee laga hijroonayaay maslaxada ku jirta iyo mafsadada ku jirtaa la fiirinaya hadday maslaxa ku jirto ama muslimiinta u soo noqonaysa maalan inay ka digtoonaadaan bidcadiisa ama maslaxa isagaba u noqonaysa oo haddii la cadaadiyo oo laga hijroodo inuu soo noqdaa laga yaabaa hadday maslaxadu badan tahay waa in laga hijroodo la gooyo maxaa yeeley isagana maslaxay u tahay muslimiintana maslaxay u tahay haddiise laakiin goyntiisa ayna maslaxa ku jirin isagii waa ka sii darayaa muslimiintii waxba ka faa'iidaysan maayaan adigii waxaad ka beddeshay goosiga aad ka goosatay waxba maadan ka beddelin markaasoo kaleeto goynta la goynaya waxaa ka fiican in la xidhiidhiyo loo naseexeeyo lala niqaasho wax loo sheego soo ma jeed khaasatan waxay leeyihin culimmadu markay sunnadu daciif tahay bidcaduna xoog badan tahay markaasoo kaleeto sida aslaxa waxa weeye inuu ruuxu dadka dhex galo ayagii wax u sheego u naseexeeyo bulshadii uga digo laakiin adigoo keligaa ah meeshiina bidca wada haysato haddaad tidhaahdo bidcada waan goynayaa ood keligaa gooni isaga baxdo maslaxana maadan keenin mafsadana maadan reebin mas'alatulhajri marka goynta ahlulbidaca la goynayaayo waxay ku xidhan tahay bannaanideeda iyo bannaanila'aanteedu waxay ku xidhan tahay bixasabi maa yataratabu calayha min almaslaxati waalmafsada arrintaa waxaa si fiican u taqriirinaya shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah meelo fara badan oo ka mid ah kutubtiisa khaasatan majmuucu lfataawa ta kale waxa waa in la ogaado ruuxa muslimka ah waxaa ku kulmi kara bidco iyo sunno macsiyo iyo taaco kufri iyo iimaan baa ku kulmi kara wixii marka uu ku saxsan yahay ee ku hagaagsan yahay oo uu macnaha ku fiican yahayna waa in lagu jeclaado wixii uu markaa ku khaldan yahay na waa in lagu naco ibnu taymiya caleyh raxmatullah markuu ka hadlayey ahlulbidaca goyntoodu ka hadlayay markaasaa wuxuu idhi bal yakuunu alta'liifu libacdi اnnaasi anfacu min alhajri wاlhajru libacdi الnaasi anfacu min alta'liif walihada kana الnabiyu sal اlla alay wasalam yata'lafu qowma wayahjuru aakhariin dadka qaarkoodna maslaxadooda waa in la soo jiidoo la soo dumo oo aan la goyninoo la xidhiidhiyo dadka qaarna maslaxadu waxay ku jirtaa in la gooyo ama tiisa ama muslimiinta maslaxada ay ka helayaan goynta iyada markaasaa wuxuu idhi sidaa daraaddeed ayuu nebigu sal alay waslam dadka qaarna xidhiidhin jiray ayagoo khalad galay qaarna nebigu uu goyn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a qisadii raggii la gooyey saddexdii nine uu ka mid ahaa kacb ibn maalik qisadoodii baa ka mid ahay limaada lianna goynta la gooyey khayr weyn baa ka dhashay qaar badanna ayagoo khalad ku jiruu nebigu xidhiidhin jiray sida munaafiqiintoo kale munaafiqiinta ayagoo munaafiqiinuu nebigu xidhiidhin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh limaada lianna goyntooda ayaa mafsado ka weyni ka dhalanaysaa maslaxada maslaxada mid ka weyn baa ka dhalanaysa soo ma jeed marka barnaamijka xidhiidhinta iyo goyntu wuxuu ku xidhan yahay maxaa maslaxo dhalanaysa culimmada sunnada kutubtooda ay sunnada ka alifeen culimmadii salafka khaasatan inta badan waxaad arkaysaa waxay ka digayaan ahlulbidaca waxay leeyihiin yaan lala fadhiisanin waxay leeyihiin yaan loo tegin waxay leeyihiin yaan la salaamin hadday kuu yimaadaan ka carar laakiin culimmadu waxay leeyihiin sida shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo hayrkii axkaamta iyada ah waxay ku qaydantah oo ku xidhan tahay markay goyntaa iyaga la goynaya cararka laga cararayo maslaxadeedu ay ka badan tahay mafsadada ka imaanaysa markaasay mashruuc tahay haddii ay mafsadadu sii badanayso haddee shareecada islaamku waxay u timid mafsadada inay reebto ama yarayso maslaxadana keento oo badisoo dhammaystirto sida shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu leeyay qodobka kaa ku-xiga wuxuu yahay ee isagana loo baahan yahay in la ilaaliyo xoogaha wakhtiga ayaan inoo saamaxaynin inaan akhrinno nusuus fara badan oo aqwaasha ahlulcilmiga ah marka bal qodobada aynu dul marno insha allahu tacala waxaa ka mid ah marka laga hadlayo si aan haddaba sheegaynay waa in la fiiriyo bidcada iyo ruuxa bidcada ku dhacay in looga digo dadkoo iska jira la yidhaahdo waa in la fiiriyo maxaa iyadana maslaxa oo muslimiintu ka helayaan maxaase mufsadaa oo muslimiinta ka soo gaadhaysa haddii la yidhahdo hebel bidcu ku dhacaya iska jira waa inaad fiiriso mar baa isagoo bidco ku dhacay ayaa masaalixda uu muslimiinta u haya daraaddeed iyo digidda aad ka digayso oon waxba soo kordhinaynin darteed ayaa waxaa laasimaysa in la daayo in la daayaa mararka qaarkood laasimaysa waxaa ku tusaya arrintaa iyadaa shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay waqad dahaba kaiiru min mubtadicati almuslimiin min alraafidati waاljahmiyati wagayrihim ila bilaadi alkufaar faaslama calaa yadayhim khalqun kaiirun waintafacuu bidalik wasaaruu muslimiina mubtadiciin wahuwa khayrun min an yakunuu kufaaran buuli muslimiinta rag dadkoodii kooxahoodii bidcada ku dhacay mubtadicada ahy sida raafidada iyo jahmiyada iyo qaar ka mid ah intay tageen waddamada gaalada baa waxay soo islaamiyeen dad bay soo islaamiyeen ayagii waa mubtadico oo waa raafido waa shiico ama waa jahmiyo oo waa nimankii kharribnaa wadammadii gaaladay tageen dad bay soo islaaminayaan maanta haddii laynoo dhiibi laha waxaan dhihi lahay gaalnimadooda ha iska joogeen bay dadka qaarkood dhihi lahay intay ama jahmi noqon lahayd ama shiico noqon lahaa gaalnimadiisaa ku jira sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay inuu noqdo muslim mubtadica baa waxay u dhaantaa inuu gaal ahaado soo saas maaha lianna waxa weeyaan muslim mubtadica waxa weeyaan rajuu qabaa oo naar ku waari maayo marba hadduu iimaan ku dhinto laakiin gaalnimo hadduu ku dhinto waan waaritaan iyo khuluud fi naar waay marka waxa waa masalada la yidhaahdo culimmadu ay yidhaahdaan yacni waxa weeyaan yacni in haddii laba mafsado ay timaaddo ama laba maslaxo midda weyn baa la qaataa laba mafsado hadday isu kaa qabsadaanna yacni midda fudud baa la qaataa ta culus si aad u riixdood uga hortagtood macnaha uga takhallusta yacni waa fiqiga shareecadu meesha uu salka ku leeyahay qaacidatu almasaalix walmafaadid oo qaacidada imaamu shaatibi caleyh raxmat ullaahi uu si fiican u faahfaahiyey marka hadday maalan meelaha qaarkood ducaad yihiin waddammadan oo kaleeto maalan dad mubtadica baa laga yaabaa inay ducaad ka yihiin maraakiis waxaa jirta maalan mubtadico bidca ku dhacday laakiin maca daalika masaalixhaya dadkii soo islaaminaya diintii ugu yeedhaya la dhihi maayo marka daaye dadka ha ugu yeedhin haddaad adigu booskooda buuxin karto oo sunnadii oo saafi ah gaalada gaadhsiin karto ahlan wasahlan soo dhowow booskooda haddaadan buuxin karaynin dadka diinta ha ugu yeedheen gaalada ha soo islaamiyeen inay muslimiin bidca ku jira noqdaan baa u dhaanta inay gaalnimo ku baaqi ahaadaan saa markay tahay haddana bidcada lafteedii baa kala sokayso meel bidcadoodu kuway sii shishayso waxaa waajib kuga ah kuwo bidcadoodu fududahay haddaad kuwo kale u weydo inaad kuwaa kale ku soo xidho haddaadan u heli karaynin dadka nuur iyo iftiin saafi ah iftiinkoodaa waxoogaa mugdigu ku jiro ha u qoonsannin shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayaa hadalka noocaasa iska leh wuxuu leeyahay maalan waa hadal qiimo badan oo aad qaali u ah wuxuu leeyahay faida lam yaxsil faإida lam yaxsul الnuur الsaafi bianlaa yuujada إila الnuur اladii laysa bisaafin waإila baqiya الإinsaanu fi الظulmة falaa ynbagii an yaciiba الrajula wayanha can nuurin fiihi ظulmة إila إida xasala nuur laa ظulmata fiih waإila fakam miman cadala can dalika yakhruju can الnuuri biاlkuliyaةi bu hadalkaasi waa hadal aad u qiimo badan wey wuxuu leeyahay haddii aan la helin nuurkii saafida ahaa iftiin badhaxla oo saafiya haddaan la helin waxa la hayana uu yahay iftiin uu ku dhex jiro mugdi ku dhex jiro ma habboona buu leeyahay iftiinkaa mugdigu ku dhex jiro in la ceebeeyo oo wax laga sheego ilaa in dadka loo heli karo iftiin aan mugdi lahayn inaad u heli karto dadka mooye haddii loo waayo iftiin mugdi ku yara jira mooye wax kale dadka loo waayo isagaasaa loo daynayaa buu leeyahay imise ruux baa isku dayday buu idhi iftiinkii mugdigu ku dhex jiray in ay ka leexdaan laakiin mid nuur saafiya iftiin saafiyana waayey oo kii mugdigu ku dhex jirayna markii dambe isagiina waayey saas manaa wixii waxay u baahan tahay miisaan iyo caqli iyo cilmi iyo waaqica iyo meesha waxa yaalla in la fiiriyo ma aha inaan wakhtigan iyo xaaladdan iyo waaqican hadda aad joogtaan iyo waaqica caalamulislaami in laysaga qiyaas qaato ma aha waaqica maanta muslimiintu marayaan iyo waaqicii wakhtigii nebiga jiray laysagama qiyaas qaadan karee waa in mid walba miisaankiisa iyo meeshiisa lagu miisaamo waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisa inuu ku yidhi saxiixuu ku keenaya sheekh albaani ku keenaya xadiidka silsilada saxiixada buu ku keenaya nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam saxaabadiisa wuxuu ku yidhi waxaad joogtaan wakhti ruuxii wuxuu yaqaanno toban meelood meel ka taga uu halaagsamaya wakhti waxaad joogtaan ruuxii wuxuu yaqaanno boqolkiiba hal ka taga uu halaagsamaya waxaa imaan doonta buu nebigu yuri sal lla lay wasalam wakhti ruuxii wuxuu yaqaanno hal kaga camal fala uu badbaadayaa imaan doonta buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh walu fiirsada waa midday culimmadu leeyihiin sheekhuuu leeyahay ibnulqayim calayh raxmatullah kitaabkiisan hadda la ururiyey jaamiculaxkaamka uu leeyahay ruuxii aan isbeddelka bulshooyinka ku dhacay isbeddelkaa ruuxaan qiimayninoo axkaamtiisa ku dhisin xukumkiisu jawr iyo dulmi unbuu noqonaya wakhtigii saxaabada iyo cahdigoodii waxay yaqaaneen boqolkiiba hal ruuxii ka taga waa halaagsan wakhtiyo dambe oo sunnadii yaraatay oo macaalimtii sunnadu yaraatayoo aqoontii dadka ku yaraatayoo jahligii batay oo dadka waxaa imaan doonta buu nebigu yuri sal ly wasalam wakhti ruuxii wuxuu yaqaanno boqolkiiba hal hadduu kaga dhaqmo uu ku badbaadayo halaag ka badbaadaya walu fiirsada walaalayaal waaqica marka meesha la jooga iyo awdaacda iyo wax badan bay u baahantay in la qadariyo ruuxa muslimka ah ee soo islaamay ee shalay gaalnimo ka soo baxay ee markas islaamiya yimid ee diin ku baranaya ee muslimiintaa dugsanaya een garanayninba muslimiin baa iskhilaafsan haddaad ku tidhaahdo aniga madhabka shaaficigaan ahayo isoo raac kii xanafiyada haystayna uu jiddoo yidhahdo maya kaasi waa khaldan yahaye soo raac kan xanafiyada kii maalikiguna uu yidhahdo maya maya kuwaasi waxbaa ka khaldanay aniga isoo raac ilahay baan idinku dhaariyey intuu wareero soo gaalnimadiisi ku noqon maayo ya yacni waxa weeyaan in la qiimeeyey u baahan tahay ruuxa muslimkee soo islaamay bal ha loo kaadiyo meeluu yimidba hadduu markas xataa mubtadica yimid bal waxoogaa waxaa fahmo oo islaamnimadiisu ha sugnaatee ha loo yara kaadiyo haddaad u heli karto markaskaa markas ka yara fiican gee midkaa isaga haddaad kaa mid ka sii fiican u heli karto gee midkaa isaga laakiin haddaad tidhaahdo uun hebel iska jir oo markas hebel iska jir oo hebel iska jir oo hebel ha u dhowaane shaki ma laha bini aadamku waa ibnu bii'ati mujtamac buu u baahan yahay daduu la noolaaduu u baahan yahay dad uu dugsaduu u baahan yahay markaad dadka ku dirto adiguna aadan mujtamac kale u haynin xaggee buu aadaya wuxuu aadaya waa la yaqaanaa meeshuu ka yimid buu ku noqonaya oo imisaan annaga ognahay hebel iyo hebel rag badanoo shabaaba oo dhallinyaro ah oo dhallinyaradii dacwada ku xidhnayda oo raggii waxbartay qaarkood ay yihiin markii la yidhi iska jira dad kuway isugu dhowaayeen dad kuway manhaj ahaan isugu dhowaayeen oo diin ahaan isugu dhowaayeen markii la yidhi waa mubtadica iska jira masaajkooda ha ku tukannina ha la fadhiisannina duruustooda ha dhagaysannina wax kalena ay waayeen waxay noqotay beddelkay la fadhiisan lahaayeen walaalahoodii tawxiidka iyo sunnada ay wada baranayeen intay ka cararaan inay la fadhiistaan odayaashii fadhi kudirirka iyo qabaa'isha inay la fadhiistaan way beddel u noqdaan wax yar kadibna say u socotay u socotay u socotay wax kale iska dhaafay xataa salaaddii bay ka tageen waa shay dabiiciyo waxay noqdeen dadkan qabaa'isha u ololeeyay noqdeen shalaytana wuxuu ahaa nin daalibulcilmi ah safka ku jira diinta baranaya kutubta dhegaysanaya aad la yaabayso adiga haddaadan dadkan u heli karaynin nuur saafi ah iyo bulshadiisii haddaadan u heli karaynin nuurkaa waxoogaaga mugdigu ku jiro ha ka caydhin haddaad nuur saafiya u haysana ahlan wa sahlan gee waxyaalaha yacni waxa weeye qawaacidda culimmadu ay tilmaamayso middaa iyadaa way ma aha xamaaska iyo jacaylkaaga sunnada aad jeceshahay iyo nacaybkaaga bidcada aad necab tahay ilaahay ha kaa ajirsiiyo waa loo baahan yahay laakiin saan sheegnay shaygu waa inuu miisaankiisa yeesho arrintaasina aynan ku gaadhsiinnin inaad masaalixda dumiso mafaasidna ka shaqayso waa inaysan ku gaadhsiinnine qad jacala allaahu likulli shayin qadra shay walba qiyaastiisa iyo qadarkiisa inaad siiso waaqica jira marxaladda la marayo arrimaha jira inaad wax ku miisaanta ayay u baahantahy sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah waxa uu ku leeyahay majmuuculfataawa ruuxii u baahan safxada yani waxa wey mujalladka labaatan iyo siddeedaad safxada boqol iyo labiyo toban wuxuu ku sheegayaa hadday suuroobi weydo waajibaadka sharciga in la istaajiyo sida cilmiga jihaadka iyo wixii la mid ilaa dad bidco wata in la kaalmaysta mooye si kale hadday u suuroobi weydo waa la kaalmaysanayaa buu leeyahy waa in la kaalmaysta jihaadkii lama qaadi karo in iyagii la kaalmaysta mooye waa loo baahan yahay cilmigii lama heli karo iyaga in laga qaata mooye way dhici kartaa ma aha in laga cararee markaasoo kaleeto waa in la kaalmeeyo wixii khayrana laga qaato wixii xumaana looga naseexeeyo wuxuu leeyahay sababtu waxa weeyaan maslaxadaasi keenitaankeeda ka muhiimsan mafsadada bidcadooda ka muhiimsan buu leeyahay saas marar fara badan baa muslimiinta hoggaankooda iyo madaxdooda iyo dad fara badanoo culimmadii waaweynaa ka mid a ayay bidco ku dhaceen haddana cilmigii in laga qaato maadaama cilmigay iyagu hayaan aan laga maarmi karaynin waxaa la yidhi cilmigii ha laga qaato oo waxaa ka mid a shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi markuu ka warramayey imaamu albukhaari iyo imaamu muslim iyo ahlu sunanka iyo rag mubtadicaa bay wax ka wariyeen markaasuu ibnu taymiya ka hadlayaa wuxuu leeyahay falow turika riwaayat alxadiidi canhum landarasa alcilmu waalsunanu waalaahaaru almaxfuudatu fiihim kuwaa haddii la yidhahda bidcay ku dhaceenayaan xadiidka laga qaadan wuxuu leeyahay sunanka iyo aahaarta iyo axaadiistu waa baabi'i lahayd leanna ninkan mubtadica xadiidka uu hayo ee nebiga ka soo gaadhay xadiidkaasi cid kale inaan laga ag helin baa laga yaaba haddii la yidhahdo qori iyo dabkiiba qor iyo qiiqiiba waa laysla tuuraa ee waxba yaan laga qaadanin cilmigii uu hayey waa waa la dhimanaya waa tegaya sunankii iyo aahaarkii waa tegaya sidaas daraaddeed baa bukhaari iyo muslim iyo ahlu sunanku rag mubtadica ah ay xadiidka ka wariyeen saas daraaddeed baa qaaciidada saxda ee khulaasada waxa weeye ruuxa mubtadicaah xadiid ma laga qaadanaya mise laga qaadan maayo hadday bidcadiisu mukafiro tahay laga qaadan maayo hadday bidcadiisu midaan gaalnimo gaadhsiis gaadhsiinaynin ay tahay muhimmaddu waxa weeyaan inuu ruuxa run lagu tuhmayo oon layslahayn been buu sheegaya saas daraaddeed bay khawaarij ka wariyeen hayruhum min adawaa'if bay ka wariyeen rag irjaal lagu sheegay bay ka wariyeen li'anna waxa weeye cilmigoodaa loo baahday meelaha qaarkood marka waxaad u baahan kartaa inaad kii mubtadic aha garabsato inaad yacni waxa weeyaan ciidan ka dhigato inaad iskaashataanoo aad munkarkan iyo dhibaatadan weyna idinku wajahan aad iska kaashataan gaalada iskacelinteeda inaad iska kaashataan hawiyada iyo magaca islaamka ilaalintiisa inaad iska kaashataan meeshanoo kale maalan markaad waddamada reer galbeedka joogtaan waddamada reer galbeedka markaad joogtaan hawiyatul islaam oo dhan baa khatar ku jirta imisaa tagtay miaal waxaa ku filan maalan meeshan hadda aynu fadhino toronto dadka joogaayey waxa weeyaan waxaa la yidhi waa intaas oo kun yacni waxa weeye toddobaatan kun lixdan kun konton kun oo dad oo soomaaliya deggan baa la yidhi toronto inta mu'tamaraadka iyo masaajidda tagtana haddii la tiriyo boqolkiiba u malayn maayo inay hal gaadhayso maaqan hadday qiyaastaydu khaldanta laakiin badiyo waxaad tidhahdaa boqolkiiba toban bay gaadhaysaa dhe haddaabaad ka dhigtaan boqolkiiba toban ilaahay baan idinku dhaariya boqolkiiba sagaashankii kale xaggay jiraan ya xaggay aadeen dadka yaa u maqan yaa ku maqan gaalay u gacan galeen carruurtoodiiyo ilmahoodiiyo iyagiiba waa tageen mawjado iyo dabaylo khatar ah baa idin waajahayo oo hawiyadii islaamka oo dhan tirtiraya halkaasoo kale markay joogto waa in muslimiintu ay iskaashadaan oo khayrka layska kaashado oo wanaagga layska kaashado oo haddaad ka maarantana ka maaran mubtadica haddaad ka maarmi weydoy danta kugu kalliftana mawaaqicda qaarkood in aad kaashato maslaxada ka dhalanaysa hadday weyn tahay mafsadadiisuna bidcadiisa mafsadadeeduna ay ka yar tahay xaaladdaa iyadaa waa mashruuc bal inay waajib noqotaa laga yaabo inay waajib noqoto ayaa laga yaabaa qawaaciddaas iyo usuushaasi shareecada ay yani waxa weye laga macnaha ku salaysan tahay ma aha masaa'il walaalayaal la fududaysan karo waxaa ka mida qodobada muhimka ah qodobada muhimka in la ilaaliyo u baahan waxaa ka mid a marka laga hadlayo arrinta bidcada iyo mubtadicada laga hadlayo inaan xaqa loo diidin mubtadici baa yidhi in la kala qaado bidcada ruuxa ku dhacay iyo xaqa uu samaynaya ama ka soo fulaya oo xaqa aan loo diidin nin mubtadicaa yidhi xaqu meel uu ka yimaadaba hadduu gaal ka yimaado hadduu muslim ka yimaado hadduu mubtadic ka soo fulo hadduu ka soo fulo sunni ka soo fulo alxaqu axaqu an yutabac xaqa ha u diidin hebeloo bidco ku dhacay baa yidhi odhaahdiisu hadday xaq tahay qaado rumee hana diidin waa in la kala qaado ruuxa wuxuu ku dhacay iyo sawaabkiisa iyo saxdiisa wixii uu ku saxsan yahay waa in la qaato adilladeedu waxa weeyaan abu hurayra waa kii sekada inuu ilaaliya nebigu u dhiibay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka shaydaan u yimid saddex habeen ku soo noqnoqonahaye saddexdii habeenba uu qabanayay uu iska sii daynayay intuu u dan sheegto oo yidhaahdo warniyo ciyaal baan leeyahayoo waa iska rafaadsanahayo dan baa igu kaliftay iska kaysiidaa habeenkii ugu horrey markuu yacni u cudurdaaro iska sii daayey habeenkii labaad iska sii daayey habeenkii saddexaad buu yidhi walla inaana ku sii daynin ilaa nebigaan kuu geeyo maxaa intaa ku soo celcelinahaya intaasaaban ku sii daynaya markaasuu yidhi niyo abu hurayrana waa cilmi jeclaa cilmiba mar haddii loo sheego asagu wax kaloo dhan wuu siisan jiray wuxuu yidhi niyo waxaan ku barayaa arrin baan ku barayaa igu sidaa waa yahay buui wuxuu yidhi markaad seexanayso aayatulkursiga akhri buuhi shaydaan kuu soo dhowaan maaye shayddaanka laftiisii waay wax uu sheegahay markaad seexanayso aayad kursiga akhriso habeenkaa shaydaan kuu soo dhowaan maayo abu hurayra hadduu cilmi qaatay ninkii waa iska sii daayey nebigu u yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi abu hurayrow saddexdii habeen ninkii kugu soo noqnoqonaya ma garanaysa mayay buuhi rasuul ilaahay nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam shaytaan buu ahaa wuxuu kuu sheegayna sadaqaka wahuwa kaduub buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh aayad kursi akhriso markaad seexanayso shaydaan habeenkaa kuu soo dhowaan maaye runtii bay ahayd laakiin sidiisaba waa beenaale buu rasuulku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh bal u fiirsada ilahi baa idinku dhaariyey xaqan shaydaan baa yidhi looga tegi maayo li'anna shaydaanku marmarka qaarkood xaq waa ku hadli karaa isagoo maslaxadiisa iyo danihiisa ku wata xaq waa ka soo fuli karaa xaqa shaydaan ka soo fulay waannu qaadanaynaa shaydaanna waannu eryayna laakiin qori iyo qiiqiiba ha laysla tuuroo shaydaan iyo xaqiisaba wada tuura la dhihi maayo soo ma jeed waxaa ka mida nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah yacni waxa weeyaan waxaa u timid yahuud baa u timid yahuud baa saxaabada waxay ku yidhaahdeen dad fiican baa tihiin bay dheheen haddii aydaan lahayn wa rabbi haddii aydaan lahayn yacni ilaahay baan ku dhaartay iyo kacbada yahuud baa odhanaysa dad quman baa tihiin laakiin waad ku khaldan tihiin inaad dhahdaan kacbada inaad ku dhaarataan nebigu isuu yimaadeen saxaabadu markaas yidhi nebi allow yahuud saasay leedahay nebigu wuxu uhi sal lay waslam waa runtoode ha dhihina walkacbati ha dhihine wa rabbi alkacbati dhaha buu nebigu uhi sal lay waslam lama dhihin yahuud buu warkani ka yimide ina dhaafiya yahuud khayr ma lehe abadan yahuud hadday xaq tidhahdo waa in xaqa la qaato yahuudnimadoodana ayagay jirtaa soo ma jeed waxaa ka mid ah markay ku yidhaahdeen saxaabada ay yahuuddu ku yidhaahdeen dad fiican baa tihiin lowlaa annakum taquuluuna maa shaaa allahu wa shaaa muxamed haddii ay odhaahda aad leedihiin wuxuu alla doono iyo wuxuu muxamed doono haddii eraygaa uusan jiri lahayn dad fiican baa tihin lakiin eraygaas waa khaldan yahy nebigay saxaabadu u yimaadeen way u sheegeen markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla lay slam waa runtoode ha dhihina maa shaaa allaahu wa shaaa muxamed ee waxaad tidhaahdaan maa shaaa allaahu umma shaaa ama maa shaaa allaahu umma shi'ta umma u dhexaysiiya oo kala fogeeya alle iyo addoonkiisa wahaakadaa aad bay u fara badan tahay nusuusta macnaha ku tusaysa xaqa meel uu kaaga yimaadaba aqbal mucaad ibnu jabal baa wuxuu leeyahay sida abu daawuud iyo xaakim ay soo saareen iqbaluu lxaqa min kulli man jaa'a bihi wa in kaana kaafiran aw faajiran buuri xaqa ka aqbaloo ka qaata ruux kastoo kuula yimaadda walow gaalba ha ahaada ama faajir ha ahaadee mucaad ibnu jabal baa odhanaya min asxaabi rasuuli illahi sal alay waslam soo ma jeeda marka mubtadica haddii xaq aad ku aragto xaqa ha diidin xaqa ha diidin waa necbahay xaqa ha u diidin bidcuu ku dhacay xaqa ha u diidin xaqa qaado wixii xaq ah waa inaad qirto oo aad qaadato way macna ibnu taymiya caleyh raxmatullaah wuxuu leeyahay wallaahu qad amaranaa anlaa naquula ila alxaq waanlaa naquula calayhi ila bicilmin waamaranaa biاlcadli wاlqisطi falaa yajuusu lana ida qaala yahuudiyun aw nasraaniyun fadlan can alraafidiyi qowlan fiihi xaqun an natrukahu aw naruddahu kalaamahu kullahu bal laa naruddu ila ma fiihi min albaaطil duuna ma fiihi min alxaqi buu leeyahy ilaahay cadaaladuu jecel yahay yahuudiga ama nasraanigu hadday xaq la yimaadaanoo ku hadlaan xaqa inaan qaadanno ayaannu amrannahay buui iska dhaaf raafidiga khaarijiga mubtadica iskaba dhaaf xataa gaalku hadduu xaq keeno xaqa inaan qaadanno ayaannu ku amrannahay buu yidhi oo aanaan hadalkiisa wada diidin wixii uu ku saxsan yahayna ka aan qaadanno wuxuu ku khaldan yahayna inaannu ka tagno cadaaladdu marka waa saas wixii ahlulbidacu ay sameeyaan ama ay ku hadlaan oo khayr ah la diidi maayo waa la qaadanayaa hadday u baahato in loogu kaalmeeyo waa loogu kaalmaynaya wixii khayr ah wixii sharkooda iyo bidcadoodana waa laga beri noqonaya oo waa la iska fogaynaya waxaa kaga baxaya walaalayaal dawaabidda dadka bidcada iyo mubtadicadu aad bay u badan yihin taqriiban waxaan isleeyahay haddii xaqeeda la siiyo waxay u baahan tahay waa duruus u baahan si musalsala iyo muddo dheer inay qaadato laakiin waxaan ku gabagabaynayaa dawaabidda waxaa ka mida muhimka ah ruuxa bidcada ku dhacay marka la xukumayo arrinkiisa la fiirinayo wixii kaaga muuqda afkiisiiyo addinkiisa uun xukun laakiin qalbigiisa ha gaadhin ha tuhmin saasuu qabaa saasuu ictiqaadsan yahay saasaa qalbiga ugu jirta saasuu ula jeeday nawaayaadka ha u dhicin nawaayaadka iyo maqaasida qalbiga ugu jirta ma ogaan kartide ha aadin rasuulku sooma dhin salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii shahaadateynka la yimaada salaadda la yimaada sakada la yimaada dhiiggiisa iyo cirdigiisa waa iga nabadgelaya ilaa bixaqi alislaam wa xisaabuhum cala allah laa ilaaha ila allahu dadku afka hadday ka yidhahdaan waa muslimiin qalbiga waxa ugu jiraaya ilahay bay u taallaa allah kala xisaabtamaya rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhi usaamata bna zayd ninkii aan soo sheegnayee intuu islaamay uu dilay wuxuu ku dishay laa ilaaha ila allahu buuba yidhi wuxuu yidhi rasuul ilaahayow ninku hadduu gaal ahaa rag badan buu laayay intaasuu dhib gaystay laa ilaaha ila allaahudan wuu ku fakanayoo naf unbaa u geysay mooye islaamnimo kama ahayn nebigu muxuu ku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh hallaa shaqaqta sadrahu buu nebigu yidhi sal lla lay waslam maxaad laabtiisa u dilaacin weyday bal aad ogaatid waxa uu u yidhi ma islaamnimay ka ahayd mise wuu ku dhuumanayoo naftuu kula carara maadaa qalbigiisa jeexay oo ogaaday buu nebigu ku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh marka naxnu naxkumu aldawaahir wallaahu yatawalla asaraa'ir wax kaa qarsoon oo qalbiga ku jira walaalkaa kuma xukumi kartid niyadana ma aadi kartid maqaasidana ma xukumi karaysid allaahumma inaad hesho qariino cad oo qalbiga waxa ku jira ku tusaya inaad hesho mooye laakiin maqaasidda in la aado ma ay aha waxaan kaga baxayaa oon ku gabagabaynaya ragga isku da'aadda ah ee isku wakhtiga jooga ee waxoogaa laysleeyahay amay xinif ka dhaxaysaa xinif xoogaa ama xasad iyo xinif iyo wuxuun ka dhaxeeya ee culimmada ama ducaadda isku meesha jooga laysleeyahay amaa wuxuun sabab uu u yahay hadalkan ay isku leeyihiina isku ganayaan hadalkooda laysuma qabto hadalkooda laysuma qabto waxna lagama soo qaado sidiisaa loo duuduubaayo meel baa layska dhigay laba miiaal baan soo qaadanaya miaalka koobaadi waxa weeye alimaamu maalik caleyh raxmat ullah ayaa ninkii la dhihi jiray moxamed ibnu isxaaq saaxibu almaghaazi imaamu almaghaazi ayaa wuxuu yidhi imaamu maalik isku wakhti bay ahaayeen madiinayna wada joogeen laba culimayna ahaayeen wuxuu yidhi imaamu maalik kutubtiisa ha la ii keeno waan saxayaaye waxbaan ka saxayaaye maalik kutubtiisa ha la ii keeno imaamu maalik baa warkii loo keeno waxaa la yidhi maxamed ibnu isxaaq wuxuu leeyahay kutubta maalig ii keena waxbaan ka saxayaae markaasaa imaamu maalik caleyh raxmat ullaahi intuu xanaaqay baa wuxuu yidhi dajaalun min addajaajilati buui waa beenaale ka mida beenaalayaasha kuwa beenta badan mid ka mida dajaal weeyaan alimaamu dahabi caleyh raxmat ullaahi markuu arrintaa ka hadlaya wuxuu yidhi alimaamu maalik iyo moxamed ibnu isxaaq laba ninoo da'aad oo isku wakhtiya bay ahaayeen hadalkana isku tuureenna waa kalaamu alaqraani yutwa walaa yurwa ragga isku da'aadda isku wakhtigaa hadallada isku yidhaahdaan inta la duuduubo umbaa meel layska dhigaa maxaa yeelay waxbaa jirjiri kara xirif bini aadan baa iska jiri karta cilmigu meeshay doona ha ka gaadheen alla ka cabsiga meeshay doona ha ka gaadheen haddana waa bini aadam haddaad is leedahay marka ninkan sheekhay hadalku ka soo fulay walaalkii hadalkuu ku yidhi waxoogaa xasad iyo xinif iyo nacayb baa keenay hadalkiisa la cuskan maayo miaalka labaadeen arrintaa usoo qaadanayna waxa weeye cabdiraxmaan ibni abi di'bin waa miaalkan kaga baxayo wey cabdiraxmaan ibni abi di'bin waa imaam ka mida a'immadii xadiidka ee isagana reer madiine ah imaamu maalik bay isku wakhti ahaayeen cabdiraxmaan baa waxaa loo soo gaadhsiiyey inuu imaamu maalik iyo xadiidka albayicaani bilkhiyaar ee saxiixulbukhaariga ku yaalla inuu imaamu maalik diiday oo inkiray cabdiraxmaan baa la soo gaadhsiiyey markaasaa cabdiraxmaan wuxuu yidhi yustataab fain taaba wailaa duribat cunuquhu buud imaamu maaligu ha la yidhaahdo towbad keen hadduu towbad keeni waayana qoorta ha laga gooyo buud imaamu maalik imaamu daari ilhijra u fiirso hadalkaasuu ku yidhi alimaamu dahabi calayh raxmat ullahi markuu arrintaa ka hadlayay hadalkaa imaamu dahabi uu cabdiraxmaan ibni abi di'bi ku yidhi maalik ku yidhi markuu ka hadlayay u fiirsada hadalkiisa u fiirsa wuxuu yidhi wabikulli xaalin fakalaamu alaqraani bacdahum bacdahum fii bacdin laa yucawalu fii kaiirin laa yucawalu fii kaiirin minhu ragga isku wakhtiga isku da'aadda ah hadalka ay isku yidhaahdaan in badan oo ka mida la cuskan maayo waxna laga soo qaadi maayo falaa naqasat jalaalatu maalikin biqowli bni abi di'bin fiihi maalig weynankiisii iyo imaamnimadiisii hadalkii ibnu abi di'bin waxba ma yeelin buu yidhi maxaa yeele ummaddu way taqaanaa imaamu maalik yustataab wailaa duribat cunuquhu imaamu maalik ma mudna hadalkaa cabdiraxmaan waa ku khaldamay cabdiraxmaan ibni abi di'bin caleyh raxmat ullah saas daraaddeed imaamu maalig waxba uma dhimin taraajimtiisa kulli haddaad fiiriso wax ammaanaya mooyaane wax wax ka sheegaya arki maysa hadalkaa looma qabanin imaamu maalik caleyh raxmat ullah ayib walaa dacafa alculamaa'u ibna abi di'bin bimaqaalati haadih ibni abi di'bina hadalkaa imaam maalik uu ku yidhi looma daciifinin oo isagana lama dhihin waa daciif imaamkii daarulhijru wax ka sheegay xadiidka yaa laga qaadanin ha laga cararoo lama dhihin isagana oo isagana culimmadu xadiisku mayna daciifinine waa imaam ka mida min a'immati rijaali albukhaariyi wa muslim buu ka mid ah isagana imaamnimadiisii sidii baa loogu xifdiyo lama daciifinin bal humaa caalimaa almadiinati fii zamaanihima radia allaahu canhuma buud waxa weeyaan waa labadii caalim ee madiine joogay hadalkaa hadal la mid ah ayuu markuu imaamu shaafici u turjumayey ayuu wuxuu yidhi imaamu dahabi caleyh raxmat ullahi kitaabkiisa siyaru aclaami nubala markaasaa wuxuu ugu dembaysiiyey kalaamu alaqraani iida tabarhana lana annahu bihawa wa casabiya laa yultafatu ilayhi bal yutwa walaa yurwa marka isku wakhtigaa isku da'aadda isku xilliga nool hadalkay isku dhahaanee isku duraan hadday caddaato hadalkaasi inuu hawo iyo casabiye ay keentay hadday caddaato oo uusan cilmiyaysnayn hadalkaasi wuxuu leeyahay waxba laga soo qaadi maayo bal hadallada ay isku dhahaan ragga noocaasi waa la duuduubaa kadibna waa la tuuraayoo meel baa layska dhigaa buu leeyahay alimaamu dahabi caleyh raxmatullaah ilahay baan idinku dhaariyay bal u fiirsada cadaaladii salafka u fiirsada cadaalada salafka ridwaanullaahi calayhim markay mowduuca jarxiga iyo tacdiilka iyo ka hadlayaan waa cadaalatun fii muntaha alcadaalaw fii muntaha alcadaalaw wax yar hadday dareemaan ninkani ama inuu jarxigiisa aqoon darro ku dhisay ama hadday dareemaan waxoogaa xasad iyo rag meel iskula nool xinif dhex martay iyo inay sababtu tahay waxay dhahayaan warkaasi war jira mee meel iska dhig laakiin maanta waxaa taagan nin kasta oo hadal lagu yidhaahdo oo nin culimmada ka midii uu hadal ku duro hadalkaasaa la qabsanayaa lagu duray durniinka ah laakiin la dhihi maayo hadalkani ma cilmi buu ku soo fulay ma cadaalad buu ku soo fulay ma wuxuu ku soo fulay raggani ma waxbaa ka dhaxeeya baadhisba lagu samayn maaye waxaa lagu leeyahay sheekh hebel baa duray sheekh hebel baa tabdiiciyey sheekh hebel baa tafsiiqiyey sheekh hebel baa takfiiriyey war arrimaha iska hubiya oo qawaacidda sharciga yaan la gudbin oo culimmada ijtihaadkooda yusiibuuna wa yukhti'uun waa gafayaan mar marna waxbay saxayaan mar waa khaldamayaan marna waa asiibayaan hadduu yidhaahdo hebel waa mubtadic qad yakuunu musiiban wa qad yakuunu mukhti'an inuu gafayna waa dhici kartaa inuu saxsan yahayna waa dhici kartaa seed adugu ku garan kartaa waa inaad baadho ruuxa wax laga sheega waa inaad baadho manhajkiisu muxuu yahay ma mubtadic baa ma jirtaa mise ma jirto hadalkani see ku yimid sababta keenta maxay tahay culimmada ma laysku diray qawaacidda haddaan la ilaalinin saaxada iyo dacwada iyo ducaaddu ka dhammaan mayso mid mid ka dabalaalaada iyo mid mid iska fakinaya xaqiiqadu waa saas mid mid ku dheggan iyo kii lagu dhegganaayo kii kale iska fujile markase waxaa laga mashquulayaa ummadda muhimmaddeedii waxaa laga mashquulayaa caammadii waxaa laga mashquulayaa yacni waxa weeye in duruqdii laysla ogaa ee laysku waafaqsanaa bidcadooda in laga hadlo dadka looga digo waxaa laga mashquulayaa cilmaaniyiintii iyo kuwii islaamka dhanba jirid goynayay waxaa laga mashquulayaa gaaladii iyo dhibaatadii muslimiinta ku haysay waxaa laga mashquulayaa masaalixdii caamka ahayd marka dambe waxay noqonaysaa in lays arko oo nin nin inta laysku arko ninba ninka kaleeto uu duro kanna uu kan iska dhiciyo arrinta dhanba ay su rabto marka siraac iyo lagatan uun shabaabkii iyo ducaaddii dhexdooda ah arrintaasi marka in laga taxadaro dawaabidda sharciga la fiiriyo dadku waa saddex nin bidcada weheshadoon bidcada waxba ka qabin kaasi khayr ma leh nin xad gudbay oo wax walba oo isaga khilaafaba doonaya inuu bidco saaro laa khayra fiihi isagana waalxasanatu bayna sayi'atayn khayrku wuxuu ku jiraa bayna sayi'ati tafriid wa sayi'ati alifraad bidcada ka carar dadkana uga dig ummaddana uga dig ka naseexe laakiin haddana qawaaciddii iyo dawaabiddii shareecada u dejisay ha la ilaaliyo intaas hadalka waa idinku badeeyey raallina ahaada intaasaan kaga baxaya wajzakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
جزاه الله خيرا خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى كأبا المريو شيخنا الفاضل محمد أمل كلمة حيشة ليرلة وحنسيكي كجرين إناي دعضي مكان كيدي iyo waqtigeediiba tacliiq badan sii saari maayo maxaa yeeley waqtiga aada ciriiri noogu ah waxaa halkan yaalla su'aalo dhowra wixii aan ka gaarno insha allahu tacaala ayaan weydiinaynaa sheekha qaar waxay xusuusayaan mawduuca qaarna waxa weeyaan su'aalo iska fiqiyo caama su-aalaha wixii sheekh hore loo weydiiyey shalayto oo kale maalan su-aalaha qaar baa ka mid ah uu ka jawaabay waa ka tegaynaa qofkii markaa u baahan faahfaahin su-aal hore loo weydiiyo sheekha sheekha gaar ha ugu yimaada insha allahu tacaala waxaanu qaadan doonnaa markaa breeg gaaban oo shan iyo toban daqiiqo ah kadibna waxaynu usoo noqon doonnaa muxaadaradii sheekh cuhmaan madad ee uu kaga hadlayey imaamu axmed ibnu xambal imaamu ahli sunna waljamaca iyo dhibaatadii loo mariyey diinta aan u gudba su'aalaha su-aasha koowaad saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh masalo aan hadda halkan ka taagnayn oo laga yaabo weliba inay farci tahay in la isku gooyo oo weliba meel fog la isku gaadhsiiyo diintu maxay ka qabtaa maxaas uga naseexaynaysaa dadka noocaasa
horta masaaisha in loo qaybiyo masaa'il اlusuul iyo masaa'ilu اlfuruuc culimmada intooda badan way isticmaalaan masaa'isha cilmiguna isku mansilo ma aha laakiin mar baan la oggolayn in masaa'isha furuuc iyo usuul loo kala qaado waa goorma waa marka furuuc markaad leedahay aad ula jeeddo inaad furuucda ku yarayso ku yasto ood ku xaqirto diintu marka saasoo kale la yidhaahdo waxaa la dhahayaa kulligeed waa wada usuul wax la fududaystooo la xaqirana ma jiro mar labaadna usuusha iyo furuucdu waa isku midoo waa marka ay joogto maqaamka ah ruuxa jahli ma loogu cudurdaarayaa mise loogu cudurdaari maayo sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah wuxuu leeyahay kala qaadka masaa'ilul usuul iyo furuuc la kala qaado marka la leeyahay jahli ma loogu cudur daarayaa ruuxa ku dhacay mise loogu cudur daari maayo in usuul iyo furuuc loogu kala qaadayo waxuu leeyahay waa masale aan sax ahayn waxayna ka soo horjeedaan nebiga hadyigiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana sidaa ficlan le'anna nebiga salawaatu rabbi wasalamu calayh wakhtigiisii waxaa dhacay saxaabada qaarkood khaladaad waxaa ka dhacay masaa'il asliya u noqonaya haddana nebigu jahli buu ugu cudur daaray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a maalan yacni waxa weeye ninkii uu nebigu ka warramay salawaatu rabbi wasalamu caleyh reer bani israa'iil xadiidkiisa markuu ibnu taymiya sharxayey xadiidkaas ninku ninkii dhihi jiray dardaarmi jiro ilmihiisa u dardaarmay haddaan dhinto intaad igubtaan ood lafahayga riiqdaan markay bus noqdaan bustaa iyada ah qaarna badda ku daadiya qaarna maalin dabayl daran ay dhacayso intaad la fiirsataan dabaysha raaciya maxaa yeelay ilaahay hadduu isoo celiyo awoodaba inuu isoo celiyo cadaab adag baan la kulmi doonaa aan fakaduu leey saas ilahay inaan kaga fakadaan rabo ninkaasi ilaahay baa soo nooleeyoo baddii baa lala hadloo waxaa la yidhi intii ku gashay ee ninkaa ka mid ahayd soo celi baa la yidhi dhulkana waxaa la yidhi intii adigana ku gashay soo celi ninkii isaga ahaa ilaahay waa soo nooleey waa soo istaaji markaasaa rabbi wuxuu yidhi maxaa kuu geeya waxaad ku kacday wuxuu yidhi rabbi ow cabsidaadaa iga tan badatay oo ii geysay alla waa u dembi dhaafayoo jannadaa la geeyey ninkaasi wuxuu galay khalad weyn oo mas'alo ka midoo masalat masaa'ilulusuul ayuu ku khaldamay maxaa yeele ilaahay qudradiisuu ka shaki qudrada ilahay buu ka shaki qudrada ilahay ruuxii ka shakiyana oo yidhahda ima soo celin karo ama shaki ka gala inuu soo celin karana laa shaka waa masale kufri iyo gaalnimo haddana ilaahay subxaana wa tacala waa ugu cudur daarayo cabsidaa ka tan badatay baa loogu cudur daaray xadiiskaa markuu sharxay ibnu taymiya caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay masaa'il ulusuul waalfuruuc in loo kala qaado marka cudurdaar laga hadlayo jahli loogu cudurdaaro in la kala qaadayo waa khalad laakiin masaa'isha shareecadu isku mansilo ma aha oo qaar kufri baa ka laasima qaar macsiyaa ka laasimta qaar waxaa ka laasimo uun macnaha waxa weeyaan waxoogaa khilaaful ola waa uun laga fiican yahay yacni waxa weye dhankaa iskaga mid maaha taa waa middaas horta inaan baraarujiyaan rabay midda labaad mas'alada laga hadlayo ee meesha lagaga hadlayo ee laysku goynayo ee laysku jeclaanayo ee laysku nacayo waa in ay qawaaciddii hadda aan soo sheegnay lagu saleeyo manhajkii sunnada iyo kitaabka iyo qur'aanka waa in lagu saleeyo a'immatu salaf ridwaanullaahi calayhim masaa'il fara badan bay isku khilaafsanaayeen haddana maca daalika walaaltinimada iyo wada socodka iyo isjacaylku waa jiray alimaamu axmed baa wuxuu leeyahay khuraasaan kama soo gudbin nin ka khayr badanoo ka cilmi badan ninkii la dhihi jiray isxaaq ibnu rahwiya wain kaana yukhaalifunaa fii masaa'il buu yidhi masaa'ilba ha nagu khilaafsanaadee laakiin nan ka cilmi badan oo ka yani ka fadli badan khuraasaan kama soo gudbin buu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay walow tahaajara muslimaan laba ruux oo muslimaba hadday kala go'aan markay iskhilaafaanba haddii laysgooyo muslimiinta wada jir iyo walaaltinimo uma hadheen buu leeyahy waxaa lagu wada jiraa wixii salafku ku wada jiri jireen oo ku wada socon jireen haddaan isku khilaafno waa inaan ku wada soconno wixii salafku ku wada socon jireen wax ka weyn hadduu meesha soo galo markaasi waxa weeyaan yacni ka goynta iyo ka tegitaanka iyo nacaybka iyo meeshiisu marka dhacayo wax walba marka waa in loo celiyo dhaqankii salafka waa in loo celiyo ridwaanullaahi calayhim mas'alo walbana walaalayaal xajmigeeda iyo qiyaasteeda in la siiyo mas'alo walba xajmiga ay leedahay waa in la siiyo haddii la buunbuuniyoo laga weyneeyo oo waxeedii waxaan ahayn la dul saaro oo isnacayb iyo isjacayl laga dhaliyo waa midda uu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah waa baab ka mida abwaabta tafaruqa iyo mu'miniinta kala geyntooda baab ka mida weeye marka masaa'isha qiyaasteeda masale walba ha qaadato waaqica aad joogtaan iyo meeshaad joogtaanna in badan fahamkiisa iyo macnaha waxa weeye laxaaliddiisa iyo la takayufkiisa mar badan inaad qiimaysaan way u baahan tahay oo ulfada iyo wada socodka iyo wada jirka iyo waxdaqabsiga iskaashigu uu yeesho sadaarada iyo mudnaanta inuu yeesho waaqicaad joogtaan baa kalifaya haddii kale waad dalaalaysaanoo yacni waxa weye biyahaasaa idin qaadaya wabilahi towfiiq
jasaak allah khayr su-aasha xigta waxay leedahay gobolkan ka imid waxaa jira masaajid aan xijaab ama sudrad aan lahayn dabcan xaajis u dhexeeya ragga iyo haweenka waxay yidhaahdeen wakhtigii rasuulka qolada masaajidka ayaa dabcan leh sala allahu calayh wasalam ma jirin sudro haddaba maxaa daliil ah in loo yeelo sudro waxay kaloo yidhaahdeen maka masjid alxaraam buu ujeedaa dabcan male sudro mise ma lagu tukan karaa masaajidka
masaajidkii nebigu sal alla alay wasalam sax weeye wax astur ah oo ragga iyo dumarka u dhaxayn jiray ma jirin ragguna horay bay ku tukan jireen dumarkuna gadaal bay ku tukan jireen wax asturana iyo derbiyana uma dhaxaynin saas daraaddeed baa nebigu wuxuu yidhi sal alla lay wasalam dumarka safafkooda waxaa ugu khayr badan ka ugu dambeeya maxaa yeele raggii buu ka fogya ragga safafkoodana waxaa ugu khayr badan ka u horeeya maxaa yeelay dumarkiibuu ka fogya ilan waa isu dhawaa waa laysla tukanayaayoo gadaalun bay joogaane ma jirin marka sutradan iyo derbigani ma jirin laakiin culimmadu waxay u arkeen wakhtigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim dadku dad akhyaaray ahaayeen dumarku dad diinlabay ahaayeen way astuurnaayeenoo way xijaabnaayeen saxaabada nebiga la tukanaysa akhyaar bay u badnaayeen taasi marka waxay keenaysay haddii laysu furan yahay xataa inaan fitno laga baqin ama fitnadu ay yar tahay waxaa kaloo la samayn jiray salaadda sidaada looga baxo intayna raggu soo jeedsanin dumarkaa bixi jiray ragguna waa sugi jireen intay dumarku gadoomayaan hadda laakiin zamanku waa fasaaday dadku dadkii ma aha raggu raggii ma aha dumarku dumarkii ma aha wakhtigu waa fasaaday fitnadaa badan saas daraaddeed bay culimmadu waxay u arkeen inay maslaxa ku jirto in loo dhexaysiiyo derbi ama xaajiis loo dhexaysiiyo si arrintaa iyada ah fitnaday ka dhalan lahayd ama imaan lahayd looga hortago laakiin wakhtigii nebiga ma jirin sax weeye waxaase loo arkay maslaxa loo arkay masaalixdana shareecada waa qaacidada ay ku dhisan tahay qaacidat almasaalix culimmada ayaana arrintaa iyada fatwootay laakiin haddana meesha waxaa ku jirta in la baraarujiyo derbiyada loo dhexaysiinaya masaajidda qaybta ragga iyo qaybta dumarka waa inay dumarku arkayaan imaamkii waa inay arkayaan nooc huluwiyaa lagu sameeyey nooc xadguduba waan sii fogaynay arrinta waan sii fogaynay maxaa yeelay haweenka waxaa la doonayaa inay imaamka arkaan socodkiisa iyo afcaashiisa inay la socdaan baa la doonaya haddii meel dambe iyo derbi dambe lagu xidho xarakaadkii imaamkana aynan arkaynin salaaddiisa say ula socdaan waa adagta hadduu imaamkii sahwiyo oo meeshuu ataxiyaadka u fadhiisan laha ataxiyaadkii ka istaago waa wareerayaan la'anna waxba ma arkaan soo ma jeed marka waa in arrintu dibbay ka timid sax maslaxana loo sameeyey sax laakiin waa inayna salaaddii iyo kudayashadii imaamka waa inaysan waxyeelin ee ama loo sameeyo muraayado ay iyagu arki karaan laakiin raggu aynan arki karin ama loo sameeyo safkooda hore meelay imaamka kala socon karaanoo imaamka ka arki karaan laakiin in gadaal un la geeyo waxoogaa nooc quluwiga ku jira ama masjidulxaraamka iyo masaajidka maka asagu wadci gooniya buu leeyahay wax la kala celin kara ma ah saa ay tahay haddana waxaa kala jira eriya dumarku khaas u ah oo yacni biro lagu lagu xidhay iyo eriya ragga goonida u ah waa jiraan laakiin xilliyada xajka wax la kala ilaalin kara ma aha dadku yacni waa wax ka baxsan daaqada iyo tabarta bini aadamka ka baxsan w marka wakhtigaa lagama qiyaas qaadan karo waa xaalad khaas oo daruura keentay wey wa ilaa xilliyada kale ruuxii masjidulxaraamka tegey ama masaajidka nebiga ee madiine tegey dumarku eriya u khaasay leeyihin ragguna meel u khaasay leeyihin wabillahi towfiiq jasaaka allah khayr su-aasha xigta wuxuu leeyahay saa'ilku ninku markuu haweentiisa haweenaydiisa ama xaaskiisa tujinayo intay jirsanaysaa su-aashu waxay leedahay ninku markuu haweenaydiisa tujinayo intay u jirsanaysaa gadaal bay ka maraysaa ninku markuu xaaskiisa tujinayo waa inay gadaal marto oo safkii raggu istaagi lahaa haddii rag joogaan meeshii ay istaagi lahaayeen waa inay ka istaagto ma aha inay isgarab taagto ma aha inay isgarab taagto waxaa ku tusaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalin maalmaha ka mida wuxuu booqday anas ibnu maalik iyo gurigooduu booqday maalin gurigooda markuu booqday wiilka yarkee agoonkaa iyo hooyadii baa guriga jooga nebigu waa u tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu u tegey wiilkii yaraa maaqaana mid kalaa la joogaan u malaynaya wiilkii yaraa iyo nin saxaabada ka mid oo nebiga la socday safkuu istaaji haweenaydiina anas hooyadii ahaydna gadaal baa la mariyey wiilkeedii lama garab istaajin wiilkeedii lama garab istaajinin waana midda nebigu leeyahy salawatu rabbi wasalaamu calayh dhaqankiisii inta laga hayo safka dumarku ragga safkooda waa ka dambeeya ama maxram haysu ahaadeen ama yaysan haysu ahaadeen ama hays qabaan ama yayna isqaben dumarku waa ina dambeeyaan raggana ma garab istaagi karaan allaahumma madhabka maraykanka ee waayahan socda haddaynu qaadanayno ma aqaan ya maalinba balaayaa socotee madhabka hadda cusub ee maraykanku inugu soo biiriyey oo dumarku inay raggaba tujiyaan haddii macnaha waxa weeye kaas dad qaba ay jiraan ma aqaan laakiin asalka arrinta la kala dhaxlay milladun nebiga wakhtigiisii ilaa maanta arrinta la kala dhaxlay waxa weeyaan safka dumarku inuu gadaal yahay safka ragguna uu horeeyo dumarkuna aynan ragga garab istaagi karaynin wabilaahi towfiiq
jazaak allahu khayran su-aasha xigta dabcan waxay la xidhiidhaa mawduucii saa'ilku wuxuu leeyahay walaal ma ku tilmaami kartaa bidco shaksi odhanaya intaad dhegaysan lahayd cajaladaha safarulxawaali waa sheekh ka mid ah culamada islaamka weeyaan dhegaysta nin gaal ah heesihiisa
intaad cajaladaha safar dhegaysan lahaydeen heesaha dhegaysta hadalkaasi wuxuu ku imaan karaa inuu ruuxaasi u arko safar inuu yahay nin mubtadica wa ficlan hadday taasi jirto oo uu mubtadic yahay waxa uu ka hadlaya faafinayana ay bidcadiisii tahay bidcadiisa in la dhegaysto waxaa dhaanta hees la dhegaysto waa haddii uu mubtadic noqdo wey haddii uu mubtadic noqdo waxa uu laga dhegaysanayaa ay bidcata limaada li'anna bidcada waa kan soo sheegnay macsiyada iyadaa ka weyn macsiyada caadiga ah bidcadaa ka weyn heestoo la dhegaysto iyo muusigoo la dhegaysto waa uun waa uun macsiyo laakiin bidco dhegaysigeedu macsiyo waa tahay laakiin way ka weynta laakiin su-aasha isweydiintale waxay tahay safar marka la leeyahay cajaladihiisa inaad dhegaysataan waxaa idiin dhaama inaad heese dhegaysataan ma bidcuu faafinayaayo cajaladihiisu ma bidcay ku salaysan yihin mise dadku diinta ugu yeedhaya cajaladihii dadka uu diinta ugu yeedhaye dadka u sheegahayee u sharxayey ee haddii ay noqoto haddaad dhegaysataan hees baa idiin dhaanta waa khalad aan sahlanayn waana miisaanan cadaalad ku salaysnayn mas'alada kaleeta meesha ku jirta waxay tahay aqoonta aniga aan safar u leeyahay sheekh safar aan u leeyahay iyo kayrkii aqoonta aan u leeyahay waa dhici kartaa ninka culimmada ah inay zallo ka dhacdo inay simbirraxa ka dhacdo inuu mas'alo ku khaldamo laakiin in bidca lagu xukumo la yidhahdo waa mubtadic ha layska jiro qawaaciddaan soo sheegnay iyo dawaabiddaan soo sheegnay bay u khuduucaysaa waxay u baahan tahay marka in la helo asalka ama qaacidada kulliga ah ee uu safar ku khilaafay manhajkii firqa naajiya ama jus'iyaadka faraha badan ee uu ku khilaafay dariiqii firqa naajiya markaa kadib baa haddana waxaan dhahaynaa safar haddii intaa laga helo ma loo naseexeeyey shubhada ma laga zuuliyey xujada ma lagu oogay shakhsiyan marka la xukumaya waa kan soo sheegnay laakiin waxa weeyaan ayadoona intaa midna aynan dhicin in layska xukumo la yidhahdo waa mubtadic wabitaali cajaladihiisu ood dhegaysataan heesaha dhegaysta ma miisaanna ma miisaanna hadduu nin culimo ay yidhi hadduu nin dalabatulcilmi ay yidhi wax miisaaman ma aha wax miisaaman ma aha hadday tahay yaa ammaanay safar waxaa ammaanay culimmadii baa islaamtay yaa ammaantay waxaa ammaanay sheekh ibnu baas baa ammaanay waxaa ammaanay sheekh albaani baa ammaanay oon macnaha wax weye taskiyaadkoodii wada haynaa laakiin taskiyada culimmadu wax waaba ka qarsoomi karaanba anugu waxaan leeyahay ninka culimmadaa wax waa taskiyayn karaa laakiin haddana taskiyadiisu waxay ku salaysan tahay intuu ka ogaaday ruuxa waxaan leeyahay safar wax waa ka khaldanaan karaan khaladna waa geli karaa isagii kayrkiiba laakiin cadaaladdu waxay keenaysaa marka koowaad in la yidhaahdo sheekh safar iyo kayrkiiba khaladka ay ku khaldameen bal horta kee weeye ma qaacida kuliya min qawaacid الshariica ma kuliya min kuliyaati الshariica ma juز'iyaad fara badanba ma juز'iya oo markaa falta noqon karta iyo zallatu caalim noqon karta wixii haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin hadday tahay wadaad baa duray oo wadaad baa tabdiiciyey wadaadka tabdiiciyey waxaannu warkiisa ku qaadanaynaa bixujatin wabayina liأnna alasla fi اlmuslim baraa'aة الdima wa salaamaة اlmanhaj ruuxa muslimka asal waxaa uga manhajkiisu inuu saxsan yahay dimadiisuna beri tahay man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dabiixatina abuu nabi uri sal lay slam ruuxii salaadannada tukada qibladannadana qaabila waxaan gowracnana cuna waa muslim lahumaa lilmuslimiin wa calayhimaa cala almuslimiin xuquuqda muslimiintu ay leeyihiin buu leeyahay muslimiinta waxa dushooda saaran baa saaran annagu salaamaan ku ognahay waxba kuma ogin annagana waxbaa naga qarsoomi karaan asagana waxbaa ka qarsoomi karaan wadaadka duray ee tacniyey waa in burhaantiisa iyo deliilkiisa la dhagaysto hadduu keeno wax keeni kara tabdiicintiisa oo qawaaciddaan hadda ka hadlaynay ku salaysan markaasaa haddana waxaa la fiirinayaa shakhsiyadiisa marka la tabdiicinayo in la aado yacni waxa weeyaan tabdiicu lmucayan iyo takfiiru lmucayan iyo tafsiiqu lmucayan shuruudiisii in la fiiriya u baahantay qawaaciddaa iyo shareecadaa in laga duulaa la doonaya haddii ay xataa uu mubtadici xataa haddii la yidhahdo waa mubtadic mubtadic oo dhan cajaladihiisoo la dhagaysta heestu kama fiicna cajaladda uu ka hadlayo hadduu islaam saxa kaga hadlayo oo diin saxa kaga hadlayo oo uu khayr sheegayo oo wax bidca ayna ku jirin waatan hadda soo sheegnaye shaydaan baa laga qaatay soo safar laga qaadan maayo yaa ilahay baan idinku dhaariyey yahuud buu nebigu ka aqbalayoo soo safar laga aqbali maayo hadduu wax xaqa la yimaado cajaladihiisu wax xaqa ku saabsan yihiin waa la aqbalayaa hadday cajaladihiisu khalad ku saabsan yihiin waa laga tegayaa laakiin dhihi mayna heesaha dhagaystee waxaan dhahaynaa cajaladda mubtadica haddaad ka tagtaan cajaladda sunniga aada ma aha heesaha gaalada aada la dhihi maayo maxaa la dhahaya mubtadica cajaladihiisa ka taga ninkii ibtidaaciisa u sugnaado tabdiiciisana meesha ku taqriirinaya ka taga laakiin waxaan dhahaynaa waxaad ku bedelataan culimmada sunnada cajaladahooda ku beddesha duruustooda ku beddesha saasaa wax loo cilaajiyaa mooye laakiin heese aada dadka lama yidhahdo heesaa idiin dhaamana lama yidhahdo muusig baa idiin dhaamana lama yidhaahdo miisaankaa iyo dawaabiddaasay arrintu marka ay ku salaysan tahay keligiina ma aha ayu caalim min alculamaa nin aan maanta walla durayninoo wax laga sheeganin ma jiro anugu ma aqaano sheekh ibnu baaz albani iyo sheekh ibnu cuthaymiin laakiin inta ka soo hadhay wax yar mooyaane culimmada maanta joogta ee sunnada dadka ugu yeedha nin aan wax laga sheegini waa yarya carwakaasi waxaad tidhahdaan hebel oonan idiin sheegin ninka wax ka sheegay wadaad kastoo wax laga sheega haddaan idhahna lalaga tago soo mushkilo maa marka yaaba inoo soo hadhayaba wax waa layska sheegi laakiin waxaa la sheegay ma saxsan yahay mise waa khaldan yahay miisaankii waa inaan ku noqonno ma aha wax walboo la dhaha inaan iska qaadan wadaad kastoo wax durana warkiisa aan yeello ma aha waa inaan xaqiijinno hubsanno qawaacidda ku celinno warkiisa iska hubinno hadduu khalad noqdo shaykhuu dooni ha ahaa caalimkuu dooni ha ahaado alxaqu axaqu an yutabac wabillahi towfiiq
jazaak allah khayr su-aasha xigta waxay leedahay yaa sheekh af carabi ku qorantay dabcan ana samictu bacd alculamaa'i wahum yaquuluuna ashicatu hiya firqa daalla hal hada saxiix am laa jazakum allahu khayran hoos wuxuu ku qoray saa'ilku faahfaahi
shiicadu iyo raafidadu laa shaka inay firqa daalla tahay inay firqa lunsan tahay shaki kuma jiro ayaga laftooda isdhaama oo qaarkood kufrigooda iyo gaalnimadooda shaki kuma jiro bal shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah qolyahan la yidhahdo nusayriyada haddana loo yaqaano calawiyada waa qolyahan suuriya iyo ka taliya asalkoodu waa shiico waa firqo shiicada ka mid wuxuu leeyahay gaalnimadoodu way ka daran tahay xataa gaalnimada yahuud iyo nasaarada waa ka daran tahay qaar islaam inaysan ahayn waa laysla ogolya sida maalan duruustoo kale bohoradoo kaleeto maalan cagakhaaniyiintoo kaleeto kuwan maalan waxa weeye la yidhaahdo itnaa cashariyada ama raafidada la yidhaahdo culimmadooda iyo dadkooda wax garanaya laakiin cawaamtooda ma la gaalaysiin karaa bay culimmadu ka taradudaan masalada takfiirinta laakiin waxay isku waafaqsan yihiin culimmadii sunnadu salafan wa khalafan oo nin uusan khilaafin in ay raafidada iyo shiicadu ay tahay min alfiraqi daalla waxaa ugu sokaysa firqooyinka shiicada nimanka la yidhahda zaydiyada oo as yacni ku nool meesha la yidhaahdo yaman yaman u badan nimankaasaa u ron oo ugu dhow ayaga gaalo gaalo laguma tiriyo oo culimmadu ma gaalaysiiyaan kuwo kaleeto oo waxoogaa sokeeyana ma gaalaysiiyaan laakiin dawaa'if fara badan oo ka mid ah shiicada ka mid ah iska dhaaf inay firqa daallaan noqdaane culimmadu gaallimay ku xukumaan waxaa laysla ogol yahay laakiin shiicadu inay tahay firqo ka mida firqada firqooyinka lunsan laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadalkiisa waa inagii soo maraynay ayagoo firqa lunsan ah iyagoo firqo lunsan ah iyaga iyo jahmiyada iyo kayrkoodba iyo khawaarijta iyo haddana hadday dad soo islaaminayaan soo islaaminayaan oo madhabkoodii soo gelinayaan dad gaalo ahaa inuu noqdo muslim shiici ah baa u dhaanta inuu ahaado gaal gaalnimadiisu iska cad taasi waa tahay laakiin shiicadu laa shaka inay yihiin firaqda lunsan inay yihiin wabilahi towfiq leanna usuul badan baan isku khilaafsanna kitaabka ina lama rumaysna sunnada ina lama rumaysna isku saxaabo ma nihin isku dariiq ma hayno aswaajtii nebi iyo saxaabadii waa dureen usuusha waaweyn waxaan isla ogol lahayba maba jirtaba shiica marka waa firqa daalla walaa shaka fi dalika wabilahi towfiq